والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي سيدي مربل ابن كعلامي محاضرتي سدحات أيام هري aan u sheegnay ayaan ku ballansaneen maanta inay dhacdo oo ciwaankeedu ahaa alwalaa walbaraa fi lislaam yani aan la sheegnay inuu soo jeedin doono yani sheekh ismakin beray waa sheekh maxamed umal oo si fiican u taqaanaan ayaa biidn illahi tacala noogu martiqaadan inaa yani ciwaankaas si si buuxda nooga dhaadhiciyo insha allahu tacaala sida kale ragga inta keliya aan la isku soo ciriirin waxaan iclaaminaynaa in ilaa iyo qaybta saddexaad laga dhagaysan karo su-aalahana insha allahu tacala waxaan idhi bal ha la soo dedejiyo marka su-aalo badana la keenay ilaa ay hadeertaan oo yani aad u tiro badan baaraka allahu fiikum marka insha allah yani macalimiinta sida hadda yani imaam khadafi warqado badan oo haya asagaa loo gudbinaya oo aftaxa loo gudbinaya marka su-aalihiin way soo socdaan si berida yani insha allahu tacala aanba u suginba wax su-aala annaga su-aalaha inaan isku dawridnaan rabnaa yani aan fiirino kulli kadib yani maxay ato berita insha allah culimada la kordhigo biidn illahi tacaala marka insha allah muxaadaradaas si aan ku balansaneen ayaa hadda bilaabanaysa si tawajuha oo yanihi soo jeedo yani maxay ato maxaa yeele mawduuca waa mawduuc aad iyo aad aan ugu wada baahnaa dhammaanteen baaraka allahu fiikum marka waxaan kusoo dhinayaa sheekha falyatafadal mashkuura sheekh
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة sidaa hore loogu sheegay walaaluhu u sheegeen kelimadu insha allahu tacaala waxay ku saabsan tahay alwalaa walbaraa fi lislaam macnaheedu waxa weeye jacaylka iyo nacaybka ama ka jiridda iyo la jiridda ama uhiilinta iyo ka hiilinta yaa iska leh bimacnaa waxa weeye ruuxu yaa la rabaa inuu jeclaado yaase la rabaa inuu naco yaa la rabaa inuu la jiro oo u hiiliyo yaase la rabaa inuu ka jiro yaa la doonayaa in uu xoog iyo xeelad wuxuu hayo inuu isla garab taago yaase la doonayaa inuu ka hiliyo dhinac ka maro oo ka fogaado waa qodob muhim ah walaha waxaa la yidhaahdaa asalkiisu waa maxabada waa kalgacaylka iyo jacaylka iyo xigidda aada xigto iyo hiilinta inahaasoo dhan waa ku yimaadaan garabsiinta xoojinta baraagana waxaa la yidhaahdaa ka fogaanta nacaybka ka hiilinta macaanidaa faraha badan buu ku yimaada waa laba kelimo markaa isu ah cagsi isu ah laba macnoo iska soo horjeeday faa'iidaynayaan mabda'a marka la yidhaahdo alwalaa walbaraa waa mabda' asiil ah oo asaasiyaadka diinta islaamka ka mid ah siday dad badan moodayaan masale faraca maaha waa mas'alo salka ku haysa tawxiidkay salka ku haysa laa ilaaha ila allah bay ku qotontaa lianna laa ilaaha ila allah macnaheedu waxa weeyaan nafyi iyo ihbaat waa shay la sugayo iyo shay la diidayo sideedaba waxna way diidaysaa way la dagaalamaysaa oo way nacaysaa oo way ka jirtaa waxna way la jirtaa way sugaysaa way ammaanaysaa dadkay ugu yeedhaysaa way la jirtaa wixii xaq ana laa ilaaha ila allah way la jirtaa wixii baatil ana way ka jirtaa laa ilaaha ila allah oo macnaheedu marka yahay in aad diiddo wixii aan xaq ahayn shirkiga inaad diiddo bidcada inaad diiddo macsiyada inaad diiddo dadka intaa watana aada la colowdo ila allahu oo ah tawxiidka ilaahay u sugto xaqiisood gooni u siiso dadka tawxiidkaa iyo xaqaa wato ood la jirto iyagood jeclaato sidaas daraaddeed baa culimmada islaamku waxay yidhaahdeen shuruuda laa ilaaha ila allah asixiddeeda waxaa ka mid a in aad iyadana jeclaato dadkeedana jeclaato wixii iyada ka soo horjeedana inaad nacdo dadka watana inaad nacdo haddii kale laa ilaha illa allah maba asaxaysaba laa ilaaha ila allah maba kuu saxmaysaba haddii aadan dadka ahlul tawxiidka ahludiinka ah ahlul iimaanka aadan dadkaagii ayna noqonin oo iyagu aynan ku xigin oo iyaga aadan garabsanin oo iyaga aadan jeclaanin laa ilaaha ila allahu aada leedahay maba asaxaysaba kadalika laa ilaaha ila allahu ma asaxayso haddii aadan nicin shirkiga iyo kufriga iyo inta wadata ila laa ilaaha ila allahu kelima afka laga yidhaahdo un maaha sidaas daraaddeed buu rabbigeen subxaana wa tacala wuxuu yidhi faman yakfur biالطaaguut wayu'min biاllah faqad istamsaka biاlcurwati اlwuhqa la infisaama laha kufriga ruuxii daaquudkaan dhihi lahaa ruuxii ku kufriya daaquudka war ciddii ku kufrida diidda oo ku kufrida allana rumaysaa la yidhi maxaa la hormariyey alkufru bitaaquut daaquudkana waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo loo xugum tago oo la raacsan yahay ama la ateecsan yahay ama la caabudayo oon alle ahayn tabaaraka wa tacaala daaquudkaasi ciddii ku kufridoo diidda oo la dagaalanta allana rumaysa kaasaa islaamnimada dhabta ah qabsaday curwat lwuhqa islaamnimada dhabtiiyo jidkii toosnaa ruuxa qabsaday waa ruuxaas macnaha aayaddaasi waxay ina baraysaa ruuxu wuxuu muslim noqon karaa markuu diido baatilka iyo dadka wata ruux iska hebed ah oo cid walba la noolo ah oon waxbaba ka xajiimoonin waxba kama dido cid walba waa la nool yahay mabda' walba waa la nool yahay waa oda jirjiroole kolba meeshuu jooguu midabkeeda leeyahay kaasi muslim maaha gaalada maalinkuu la nool yahayna la joogana dhaqan gaale iyo mabda' gaaluu leeyaho ka garan maysa maalintuu muslimiinta la joogo oo macnaha waxa weye dadka ahlul iimaanka iyo mujtamaca muslimka dhex joogana muslim buu u eegyahay kaasi muslim ma aha leanna islaamnimada iyo iimaanku wuxuu kallifaya oo qasbaya hadduu dhab yahay ruuxu inuu wixii laa ilaaha ila allah ka soo horjeedana diido wixii laa ilaaha ila allahu waafaqsanna uu taageero oo uu macnaha muujiyo dhinac kale markaynu haddana ka fiirinno sidaa ay mabda'aasi uu shahaadateynka iyo islaamnimada uu ugu qotomo ugu fadhiyo buu kadalika wuxuu ku qotomaa oo salka ku haya mabda'a iimaanka mabda'a iimaanka iyo rumaynta alla la rumeeyo oo asaaska diintaba ah waa salka ugu muhiimsan iyo qaacidada ugu asaasisana diinta wa qaybaheeda ugu muhiimsan waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa inuu ruuxu ilaahay dartii wax u naco ilaahay dartii wax u jeclaado baatilka inuu naco iyo dadkiisa xaqa iyo dadkiisana inuu jeclaado la jiro sidaas daraaddeed baa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo xadiis saxiix waxaa kaga sugan cabdullahi bn cabbaas baa warinaya xadiidka cinda abaraani kadalika tayaalisi iyo xaakim iyo abaraani baa warinaya min xadiidi ibni mascuud wuxuu nabigu yuri sal ly waslam awhaqu cura aliimaan iimaanka sidooyinkiisa la qabsado ama guntimihiisa la qabsado tan ugu adagi waxa weeye almuwaalaatu fi اllah wاlmucaadaatu fi اllah wاlxubu fi اllah wاlbuqdu fi اllahi caza wajal waa in ilaahay dartii aada wax u xidhiidhiso wixii ilaahay xidhiidhiyey ee alla uu jeclaaday waa inaad xidhiidhso wixii alla soo dhoweeyey inaad soo dhowayso wixii alla necab yahay col la yahay waa inaad col la noqoto ilaahay dartii inaad wax ula collowdo inaad ilaahay dartii wax u jeclaato ilaahay dartiina aad wax u nacdo iimaanka marka la qaybiyo qaybta ugu muhiimsanee asaaskiiyo gundhigga u ah taa weeyaan buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh awhaqu cura aliimaan ilan iimaankaasaan ogsoonnahay waa waa curwooyin waa waa qaybo shucab waay iimaanku waa shucab waa qaybo fara badan qaybihiisaa kala muhiimsan qaybaha ugu muhiimsan waxaa ka mida iimaanka inuu ruuxu ilaahay dartii wax u soo dhoweeyo ilaahay dartiina wax u fogeeyo ilaahay dartiina wax u jeclaado ilaahay dartiina wax u naco ilaahay dartii ugu hiiliyo ilaahay dartii uga hiiliyo ilaahay dartii subxaana wa tacala wixiis o dhan inay noqdaan maxaad dadkan u nacday ilaahay baa nacay kuwan maxaad ugu jeclaatay ilaahay baa jecel kuwan maxaad ugu hiilin ilaahay baa faray in loo hiiliyo waa ahlullah ahlu tawxiid waddiin waay kuwan maxaad uga hiilisood uga jirtaa waa ahlulkufri walilxaad walnifaaq wey waa dadkii xumaaya gaalnimada iyo munaafaqnimada iyo diinlaawayaashii wey ilaahay baa nacay subxaana wa tacala anna waa nacba saas hadduu ruuxu heer kaa gaadho iimaanka meeshii ugu adkayd buu haystaa markaa ha nabigu salawatu rabbi wasalam wuxuu yihi awsaqu cura aliimaan afcaal tafdiil waay yacni waa midka ugu adag wey ruuxa taa ku dhegana inta badan ama daa'iman ruuxii sidaa mabda'a hadduu qabsado uma go'o waanu tegi doonaa oo wuxuu ka dhaxlayaa waxa la yidhahda athabaat inuu sugnaado oo ilaahay dariiqa ku sugo ilaa uu ku dhinto waanu tegi doonaa insha allahu tacala mabda'a ah yaad la jiraysaa yaad ka jiraysaa yaad nacaysaa yaad jeclaanaysaa inuu mabda'a asaasi yahay waxaad ku garanaysaan islaamnimadiina salku u fadhiyaa iimaankiina salku u fadhiyaa labadaaba hadduu salka u fadhiyo muhiimad kaleeto yani uma baahna markaa kadib in ahmiyadiisa lasii sharxo uma baahnaba waaba diinta gundhigeediiba salkeedii wa kadalika waa sunnatu alambiyaa ilaahay nebiyaduu soo diray subxaana wa tacaala dariiqoodii wey inuu ruuxu uu noqdo ruuxa mabda'a islaamnimada ee uu haysto mabda'aas wax ku xidhiidhiya waxna ku gooya mabda'a wax ku naca waxna ku jeclaada mabda'a u hiiliya wixii ka soo jeorjeedana ka hiiliya inuu ruuxu sidaa noqdo waa sunnatu alambiyaa ilaahay ambiyadii uu soo diray iyo rusushii dariiqoodii way bal u fiirsada qur-aanku markuu ka warramayo ummadihii hore qisooyinkooda nebiga marka la soo diro uu qowmkiisa u yimaado oo mabda'a tawxiidka uu u bandhigo dadkii way qaybsamayaan qayb raacdoo rumaysa isaga wixii uu watayna qaata iyo qayb beenisoo ka soo horjeestay noqonaya labadaa qolo marka waxaa bilaabanaya dagaal wuxuu ku bilaabanayaa dagaal qabow afkaa laga dagaalami dacaayad wax sheeg markaa kadibna waxaa laga yaabaa inuu isu bedelo dagaal gacanta siraaca marka dabada dheer ee wakhtigii rususha soo jiray ambiyada iyo dadka raacsani dad is-xigay ahaayeen mabda'a ka dhaxeeya iimaankaa ka dhaxeeya islaamnimadaa ka dhaxeeya ayay ayaa waxay ahayd xadhigga isku xidha iyagaasaa isu hiiliya kuwii khilaafay ee mabda'ooda garab marayna iyaguna isku dhinac bay ahaayeen sidaasi marka usoo jirtay waana siraac taariikhiya siraacaasi iyo looltankaasi taariikhiga ah salka wuxuu saaraayoo dadka ahlu sharka ah gaalada iyo inta raacsani salka waxay ku hayaan ibliis odaygooda weyne waayeelka ah ay ka shidaal qaataan waa isaga isaga ciidama u yihiin dadka ahlulxaqa iyo tawxiidkana weligoodba fi taariikh waxay ka shidaal qaataanoo garab u ah rabbigood subxaana wa tacaala siraacaasaa marka weligii soo jiray siraacaas iyo laga tankaa looltankaa caalamka weligiiba ka soo jiray jirina doona yaa su-aasha isweydiintana waxay tahay adugu xageed kaga beeganta adugu xageed kaga jirtaa ya ma anugu aan u dhexeeyaayoo labada reer dhexdoodaan deganahay ma soconayso labada qolo kaad la jirta un baadna ku gowracan tahay kaad jeceshahay baad ku gowracan tahay mana jirto wax la yidhaahdo anigu waanu dhexeeyaa waan u dhexeeya waxlayaa ma jiro ilaahay miisaankiisa kuma jiro subxana wa tacala waan u dhexeeyaa ama khadkanaad qabsan haddaad khadkan qabsan weydo ka kale unbaad qabsan labada wax u dhexeeya ma jiro sidaas daraaddeed baa allah subxaana wa tacaala qur-aanka waxau inoogu sheegay laba xisbi xisbi saddexaadna aan lahayn laba xisbi basaa jira xisbi waxa weeye waa xisbiga aan ka hadli doonno sifaatkiiso ulaa'ika xisbullah alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun kuwaa la soo tilmaamay waa xisbigii ilaahay xisbigii ilaahay baana liibaanaya oo guulaysanaya waxaa ka horreeyey wuxuu rabbi yidhi ulaa'ika xisbu shaytaan alaa ina xisba shayطaani hum lkhaasiruun tilmaamo badan marka la soo sheegay wuxuu yidhi dadka tilmaamahaa leh waa shayطaan xisbigii xisbiga shayطaanna waa kuwa khasaaraya oo guuldarrada ku dhacayso labadaa xisbi baa jira labada xisbi dadku midba ruux walba mid buu xubin ka yahay mid buu member ka yahay labadaa xisbi baana lagu kala urursan yahay xisbina ilaahay baa sheegtay subxaana wa tacaala oo yidhi waa kaygii xisbina shaydaan buu u sheegoo shaydaan bay u shaqeeyaan buu rabbi subxana wa tacaala labadaana wax ka dhexeeya ma u jiro sidaas daraaddeed mabda'a xadidaya labada xisbi kaad ku jirteed ka mid tahay waxa xadidaya waxa weeyaan waa mawqifkaaga yaad jeceshahay yaad nacab tahay yaad la jirtaa yaad ka jirtaa yaad soo dhawaysan yaad sfogeynaysa halkaasay ku kala baxaysaa marka haddaad gaalada iyo gaala raacyada la jirto weligaaba tuko oo soon oo xaji oo dadaal ha kaa dhammaado gaalada iyo gaala raacyada haddaad la jirto xisbu shaydaan baad xubin ka tahay haddaad ilaahay awliyadiisa ahlul iimaanka ambiyadii iyo rusushii dadka ahlu sidqiga ah ilaahay diintiisa wada dadkaa haddaad la jirtana xisbullahi baad xubin ka tahay labadaa dariiqu maana la kala hayaaye dariiq saddexaadi ma uu jiro ilaahay subxana wa tacaala saasuu waxa inoogu kala qeexay inooguna kala caddeeyey arrintuna iskuma dhex jirto dad badan bay isaga qasan tahay laakiin aqoondarraa u geynaysa ilahay agtiisa iyo kitaabkiisa kuma qasna arrintu waa kala cadda labadaa xisbi baa marka laynoo kala sheegay sidaas daraaddeed ba allah subxaana wa tacala wuxuu inoo sheegay fii suurati lmumtaxina qad kanat lakum uswatun xasana fii ibrahima waladiina macahu id qaluu liqowmihim ina bura'aau minkum wamima tacbuduuna min duuni illah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده آه. نبي إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وخليل الرحمن وأبو التوحيد نبي إبراهيم عليه السلام وحا إذن كسقنا يضيشف في عن كضيد أبو رب الله سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يددك لتشرن كيسايا إساق لسعود الرميي إذ قالوا لقومهم مركي ددكودي كلهن وفيرسدا لقومهم واددكي كدشين واددكي اسكو بلدك دغنايين waa dadkii noloshu ka dhaxaysay ku dhex koreen maxay ku dhaheen innaa bura'aau minkum beri baanu idinka nahay idinka iyo wa mimaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba idinka lafihiinna iyo mabdi'iinnaba iyo caqiidadiinna iyo diintiinnaba beri baanu ka nahay kuma jirno intaa mayna ku gaabina waxay yidhahdeen kafarna bikum waan idinku kufrinay intaa mayna kaga hadhina waxay yidhaahdeen wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbaqdaau abadaa annagiyo idinka dhexdeenna waxaa muuqday oo daahiray oo iska muuqdoon la qarsanaynin oo bannaanka yaalla cadaawad iyo nacayb waan idin necebnahay waxba laysu qarin maayo munaafiqiinta iyo reemagaalka meesha ma taalo munaafiqiin iyo reemagaal reemagaalayn meesha ma taalo mabdaa meesha yaalla mabda reemagaalayn aqbali kara ma ah iyo wax isu qarqarin kafarnaa bikum wabadaa baynana wa baynakum alcadaawatu walbaqdaau abadaa weliganna saasaanu idiin necmaanaynaa col iyo cadow xiirxiiraa baanu idiin nahay idinkamana qarinayno waa idiin muujinaynaa xataa tu'minuu ilaa alla aad ka rumaysaan maxaan ku saaxiibi karnaa oon isugu imaan karnaa oonu idinku jeclaan karnaa inaad ilaahay rumaysaan xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaahay keliya markaad rumaysaan waxa kaleed wadataanna daadisaan markaa unbay cadaawadeennu dhammaanaysaa nacaybkaan idiin qabnana uu dhammaanaya inta ka horreeya soomaa col baynuna arrinkaa mawqifka isaga ah alla wuxuu leeyahay ee nebi ibraahim iyo kuwii rumeeye raacay ay mareen kudayda buu rabbigeen leeyahay subxaana wa tacaala raaca idinkuna nabiyullahi ibraahim calayhi salaam mawqif aad u qiimo badan oo ka turjumahaya weeye mabda'a iimaanka ka turjumaya ruuxa muslimka waxaa la doonayaa dadka diinta khilaafsanee diinlaawayaasha inuusan u mujaamalaynin isu mujaamala waxba ha u qarinin ha rabbi subxaana wa tacala muxuu yihi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu ma tacbuduun war kuwan gaalada ohow gaalooy ku dhabalay waxaad caabudaysaan anigu caabudi maayo waxaad wadataan ma wato idinkuma waafaqsani idinka mid ma ihi walaa antum caabiduuna maa acbud idinkuna ma tihiin waxaan caabudayo allaha aan caabudayo mabda'aan wata ilama wadataan walaa ana caabidun maa cabadtum dariiqa aan alla ku caabudayo kuma caabudaysaan walaa antum caabiduuna maa acbudu anna dariiqa aad asnaamtiinna ku caabudaan alle ku caabudi maayo isku dariiqna ma hayno isku macbuudna mani maxaa la yidhi markaa lakum diinukum waliya diin inoo kala madha wax isugu keen jiracaya ma lehe tiinna wata anna taydaan wadanaya aayaddaasi waxaa la yidhahdaa aayat lbaraa baa la yidhahdaa aayat lbaraa suurat lbaraa waa suuradda nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markay soo degtay ay gaala ka quusatay inayna waxba isku darsanayn intii horeo dhan waxay taagnaayeen maxamedow aynu wax isku darsanno dagaalka jooji waa la wada dhashay waa la wada dhaqmay wiilkanagii baa tahay haa aynu wax isku darsanno soo tanaasul annaguna aanu soo tanaasullo meeshana dagaalka ha laga daayo waddanka maxaynu samaynaa sanadna aanu ilaahaaga kula caabudno sanadna ilaahyadanada nala caabudta waxaan isku darsanno dhexdhexaad aan isugu nimaanno wadduu law tudhinu fa yudhinuun bu alla yidhi subxana wa tacala inaad waxoogaa soo dabacdo iyaguna kuu soo dabcaan bay jeclaadeen waxaad ku tidhaahdaa qul yaa ayuha alkaafiruun warwarka meesha laga bilaabay fiir ha looma qarinin loomana yani waxa weeye looma subkin looma jilcinin waxaa la yidhi gaalooydhe nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh warku inuu saa wacad yahay baa fiican daba riyaad waa la faydaaba sawaadu ilaah waa la faydaa waxba inay shaygu qarsoonaado baatilku iyo xaqu inay isku darsamaan wax ka daran ma jiro fasaad ka weyna ma jiro dadku inay kala garan waayaan yaa ahlulxaq ah yaase ahlulbaatil ah dhulka fasaad ka dhaca ka ugu weyn kaas wey xataa dadku ahluliimaan ha ahaadeen ahludiin ha ahaadeen ahlutawxiid ha ahaadeen ha iska tabar daraadeen laakiin ha la garto inay yihiin dadkaasi mabda'oodu dadkii xaqa watay laakiin ahlulxaq iyo baatilkii hadday isku dhex darmadaan oo wixiiba kala caddaan waayaan oo sabiilulmujrimiin caddaan waayo fasaad ka weyni ma u jiro sidaas daraaddeed ayaa alla subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi fii suurati alanfaal aakhirkeeda gaaladu rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala iyagaa isxigaa waaladiina kafaruu bacduhum wliyaau bacdin gaaladu iyagaa isxiga bu rabbi yihi subxana wa tacaala iyagaa isjecel iyagaa isu hiiliya ilaa tafcaluuhu haddaad saa yeeli weydaan oo mu'miniintowna aada isxigsan weydaan gaaladuna dhinac isu mari weydo haddii sidaa wax u kala bixi waayaan ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi hee oo fasaadun kabiir dhulka fitna ka dhacaysa iyo fasaad weyn bu alla yidhi subxana wa tacaala waa kee waa markay wax isku darmadaan iskuba qasmaanba la kala garan waayo yaa xaqle yaa gardaran la kala garan waayo yaa ahluliimaana yaa ahlulkufri ah oo wixii isku qasmaan oo isku walaaqmaan markaasi wuxuu rabbi leeyahy subxana wa tacaala fasaad weyn iyo fitna dhulka ka dhacaysa culimadu waxay leeyihin fitnada iyo fasaadka waxaa laga wadaa quwat lkufri wa dacfu lislaam walmuslimiin markaasi waxa weeye gaaladii baa xoogaysan baatilkii baa xoogaysan kufrigii baa xoogaysan muslimkiina waa daciifaya islaamkiina waa daciifaya islaamku wuxuu xoog ku leeyahay inuu yahay saafi aan barxanayn dadkiisu ay gartaan isxigaan isu hiiliyaan isjecel yihiin gaaladii iyo inta gaala raacyadaa garanayaanoo ka socan yihiin islaamku saasuu ku xoogaystaa laakiin wuxu hadduu isku qasmaan waa gaal dantii wa waa gaal dantii iyo maslaxadii wa maslaxa islaam maaha arrimahaasi waxay marka muujinayaan mabda'ani aan ka hadlayno iyo sida uu muhimka u yahay sidaas daraaddeed ba allah subxana wa tacaala yuu ummadda islaamka uga digay inay gaalada iyo gaala raacyada jeclaadaan ama u hiiliyaan ama la mabda' noqdaan ama ay garab siiyaan baynamaa rabbi uu faray subxaana wa tacaala dadka iimaanka leh ahludiinka ahlul-iimaanka ah kuwaa la jir kuwaa garab u noqo kuwaa la mawqif noqo iyaga ku gowracnow markay tabar daran yihiin la tabar darrow markay murgaan la murug markay xoogaystaan la xoogayso markii la laynaya ha lagula dilo markii la qixiyo la qax ayagal ku gowracnow ayaga ku gowracnow ha noqonin labaclabac maalinba ninkii uun macnaha wax weeyaan uu is yidhaahda danbaa kugu jirta kaa uun la shaah cabba la dad noocaasaa jira maalinba wuxuu ka shaah cabaayo la shaaha qolada uu sileeya dantaadaa ku jirta kaasi diin male waa munaafiq laanna ilaahay baa qur-aanka munaafiqiinta markuu sifaynayo o tilmaamayay wuxuu rabbi ku sheegay subxaanahu wa tacaala waidaa laqu ladiina aamanuu qaaluu aamanna waidaa khalow ilaa shayaaiinihim qaaluu inaa macakum inamaa naxnu mustahzi'uun markay mu'miniinta la joogaanna waxay leein mu'miniin baan nahay way tukanahayaan masaajidii bay ku jiraan waa soomahayaan mujtamacii bay dhex joogaan weli ilaahay baad moodaysaa markay shayaaiintoodii madaxdii gaalada markay gooni la noqdaanoo gooni ugu baxaanna waxay leeyihiin idinkan baan idinla jirnaa oo maxaad kuwaas u dhex joogteen shalay innamaa naxnu mustahzi'uun waxan aan caqliga lahayn waan ku jeesjeesayna waan ku ciyaaraynay dhabnagama ahayn sida xaqiiqadaa idinkaa idinla jirnaa mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haulaa walaa ilaa haulaa ilaahay subxana wa tacala wuxuu ku sheegay labada qolay kolba qolo ku ordaan kol xagga gaaladay u yaacaan marna xagga eelul iimaankay u yaacaan labada qolo midna ma ah qoladii maalinkaasi waxoogaa ay macnaha waxa weeyaan ay maqaayaddu u shidan tahay qoladaasay shaaha la cabbaan laa ilaa haulaa walaa ilaa haulaa nebigu wuxuu ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidii neef adhi ah oo soo lumay oo laba adhi dhexdood marna adhigaa ku ordahaya marna adhigaa ku ordaya oo kale dhaqanka dad fara badan maanta ay yeesheen kaas wey weliba nasiib xumada dhacday waxa weeye taasaa waxaa loo yaqaanaa inay tahay ilbaxnimo iyo reemagaalnimo iyo siyaasinimo waxay tahay siyaasinimadu ruux dhintay oo daciif ah oon mawqif lahayn oon mabda' lahayn waxaa loo leeya waa siyaasi muxanag ah siyaasi muxanag ah maalin boqoladuu la joogu eege munaafiq xun oo mudxay wey oo munaafiqnimada ku mudxay wamin ahli lmadiinati maraduu cala nifaaq kuwa alla yidhi wa subxana wa tacala munaafaqnimada ku mudxay kuwaas kuwa lagu leeya macnaa waxa waa siyaasiyo waa nin aftahano waa nin yani dabacsano kol boqoladu la jooga la noolaan karaa ilaahay subxaana wa tacala ma doonayo waxaas oo kale alla wuxuu doonayaa subxaana wa tacaala dad mawqif leh mawqifkoodana ka run sheega fi kulli laxwaal xaaladdu xoog ha lahaato daciif ha ahaado fi kulli laxwaal waa mu'min fi kulli laxwi meel loogu saagu leey ilahay buu la jiraa subxana wa tacala iyo dadkiis allah subxana wa tacala taasuu doonay laakiin inuu ruuxu ruux iska dabacsan u noqdo iska tacbaan ah oo kolba labada saf kolba mid ku ordaayo kaasi waxa weeye waxay kutusaysaa diin la-aan bay kutusaysaa masaladu marka masale adag oo halkaas halka ku haysa ruuxu markuu sidaa u bislaado oo mabda'a iimaanka ka run sheego oo ilaahay u go'o subxaana wa tacaala mawqifkiisuna uu noqdo mid ilaaha iyo dadka ilaahay rumaysanee raacsan la jira markuu noqdo muxuu helayaa wax weyn buu helayaa wax weyn ayuu helaya waxyaaluu helaya waxaa ka mid a kamaaluliimaan ruuxaasi waa ruux iimaankiisu dhammaystiran yahay ruux iimaankiisu dhammaystiran yahay ma dhimana iimaankiisu ilan iimaanka dadka qaarkood inta masaajidka ku jirta baa qaarna qaarba iimaanku meel u jooga qaar iimaanku waa u dhammaystiran yahay qaar waxoogaa dhexduu jooga qaar waa hooseeya qaar waa tacbaan iimaankooda kamaalul iimaan waxyaalaha kutusa waxaa ka mid a ruuxaasi inuu iimaankiisu buuxo dhammaystiran yahay inuu yahay ruuxaasi ruux dadka ilaahay diintiisa rumaysanee raacsan la jira aan isbedelinna alla subxaana wa tacaala fi suurati almujaadila aakhirkeeda aayadda ugu dambaysa markuu tilmaamay dadkaas waan u tegi doonaa aayadda iyadoo kamilan u tegi doonaa markuu rabbi tilmaamay wuxuu yidhi ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan ilaahay qalbigooda wuxuu ku qoray iimaan waa kuwe waa kuwa qaraabadoodii iyo ehelkoodii iyo waalidiintood iyo caruurtoodii iyo dadkay wada dhasheen ilaahay dartii u gooyey markay ilaahay ka go'een dadkaa rabbi muxuu yidhi ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan qalbigooda iimaan baa lagu qorayoo rabbi wuxuu ka dhigay iimaankii qalbigoodu siday isu laasimsan yihiin oyna u kala fuqaynin sidii shay laysku qoroo kaluu rabbi ka dhigay subxana wa tacaala nabigeennuna salawatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka abu dawuud iyo diyaafis fi lmukhtaara uu kusoo saaray xadiis saxiixa ayaa nebigu wuxuu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh man axaba lilah wa abqada lilah wa acطaa lilah wa manaca lilahi faqad istakmala aliimaan ruuxu ilaahay dartii wax u jeclaada ilaahay dartiina wax u naca ilaahay dartii wax u siiya wuxuu siinayo bixinayo alla dartii u bixiya alla dartii u diida wuxuu diidayo reebayo ilahay dartii u reeba ruuxaasi nebigu wuxuu uhi iimaankii waa dhammaystirtay iimaankiisu waa buuxaa buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh dadka iimaankoodu uu dhammaystiran yahay waa dadka ummadda islaamka iyo ahlul-iimaanka madaxdooda wey waa dadka hore muqarabiinta safka hore ilaahay subxaana wa tacaala uu gelinayo wey dadkaasuu gelaya waxaan meeshaa garanay marka ilaahay dartii jacaylkaagu iyo nacaybkaagu iyo xidhiidhintaada iyo goyntaada iyo la jiriddaada iyo ka jiriddaadu kolba intay dhan tahay baa iimaankaaguna dhan yahay kolba intay jirto baa iimaankaagunu jira haddii aadan mawqif lahayn macnaa waxa way iimaanba malhid haddii aad mawqif leedahay laakiin marmarka qaarkood waxoogaa reernima ku yaro qaado oo marmarka qaarkood waxoogaa aad gobolnimo gobol gobol iyo degme iyo waxoogaa u yara ficilooto oo marmarka qaarkood waxoogaa saaxiibnima ku yaro qaado marmarka qaarkood dana iyo masaalix ku yaro qaadaanoo haa waxoogaa iimaan waad leedahay marka laakiin iimaankaagu ma dhammaystirna laakiin imaanku markuu dhammaystiran waxaa lagu garan waxyaalahaasi ma qaadaan daad xoortaasi waxaasi ma qaadaan ha waa adagyaha iimaanka dhammaystirankiisu halkaasu markuu salaysay waa midda rabbigeen subxaana wa tacala uu inoogu sheegay aayaddan markadhoo tilmaamaynay wuxuu rabbi sheegay subxaana wa tacaala dadka noocaas ee isaga u go'ay isaga jecel dadkiisana jecel isaga la jira dadkiisana la jira dadkaa rabbi subxaana wa tacaala rabbi wuxuu sheegay inuu u hiilinayo kow wuxuu sheegay inuu janno gelinayo ay ku waarayaan waa laba wuxuu sheegay inuu raalli ka yahay oo rabbi raalli ka noqday subxaana wa tacaala waa saddex wuxuu sheegay inay xisbigiisii yihiin waa afar wuxuu sheegay rabbi subxaana wa tacaala adduuniya aakharaba inay iyagu liibaaneen intaasuu ilahay isugu daray subxana wa tacala wuxuu rabbi subxana wa tacaala laa tajidu qwma yuminuuna biاllahi wاlyawmi اlآkhir yuwaaduna man xaada allaha warasuulahu walow kanuu aaba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fi qulubihim اliiman waأyadahum biruuxi minhu wayudkhiluhum jannaati tajri min taxtiha alanhaaru khalidiina fiha radya allahu canhum waraduu canhu ula'ika xizb allah alaa ina xizba allahi hum lmuflixuun balo fiirsada heli maysi buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala oo ma suroobi karto inaad heshood aragto dad alle iyo maalinta aakhare rumeeyey oo haddana ay isjeclaanayaan dad ilaahay dariiqiisa garab maray u fiirsada dad ilaahay dariiqiisa garab maray oo jidkiisa ka leexday ayagoo jeclaanaya inaad aragto heli maysa maba dhici kartaa la leeyahay adigu biyo iyo dab meel ma isugu keeni karta soo midkood uun meesha ka bixi maayo sidaasoo kaleetaa qalbiga waxaan isugu waxaan ku kulmi karin alla jacaylkiisa iyo cadowga ilaahay jacaylkooda ilaahayna waa jeclay cadowgiisana waa jeclay ma suroobi karta ya maa jacala allahu lirajulin min qalbayni fii jawfihi ilaahay ruuxa laba qalbi uma yeelin hal qalbi buu leeyahy qalbigaana hal shay mana wada jeclaan karo mana nici karo ma wada geli karo ilaahay baan jeclahay cadowgiisana waan jeclahay ma geli karo ma aad arkaysid bu rabbi subxana wa tacala hadday alla jecel yihiin oo alle iyo maalinta aakhare rumaysan yihiin waxaa ka dhalanaysa cidda ilaahay diintiisa garamartoo dariiqiisa khilaafay kuwaa inay nacaan inay jeclaadaan arki mayse waxaa la yidhi walow kaanuu aabaa'ahum xataa aabbayaashoodba ha noqdeen kuwaa dariiqa garab maray xataa aabbayaashoodba ha noqdeen carruurtoodii ha noqdo qaraabadoodii iyo ehelkoodii iyo dadkay wada dhasheen ha noqdeen xataa dadka kuwa isugu xigeen ha noqdeen mar hadday masale mabda iimaan uu meesha yaallo waa reerkanagii meesha ma taallo waan wada dhalannay meesha ma taallo isku gobol baan nahay meesha ma taallo ha dana iyo masaalix baan ku qabaa meesha ma taallo kullu dalika waxaa ka xoog badan cinda almu'min iimaankiisaa ka xoog badan waxaasoo dhan muctabar maaha sidaas daraaddeed buu rabbi subxaana wa tacaala aayad kale fii suurati tawba rabbi wuxuu ku yidhi oo muminiinta ugu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tttakhiduu aaba'akum waإkhwaanakum wliyaa in istaxabu lkufra cala aliimaan war dadka alla rumeeyey iimaanku dhabta ka yahayow aabbayaashiin iyo carruurtiinna ha ka dhiganina kuwa aad jeceshihiin awliya ha ka dhiganina hadday gaalnimada jeclaadaanoo iimaankiiyo islaamnimada ka jeclaadaan oo ka doortaan waman yatawallahum minkum faulaa'ika hum aldaalimuun ruuxii iyagoo ilaahay diintiisa ka tegay weli ka dhigta oo kuwa jeclaada oo u hiliyo la jira waa daalim xadhigga ilahay gooya subxana wa tacala faulaa'ika hum aldaalimuun bu alla yidhi subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye walaalayaal oo laynoo tilmaamaya inaan fahanno loo baahan yahay alle jacaylkiisu hadduu qalbigaaga buuxiyo waana masalo daruuriya ruuxa iimaankiisa asaas u ah waaladiina aamanuu ashaddu xuban lilah dadka mu'miniinta qalbigooda waxaa buuxiyey jacaylka ilaahay alla haddaad jeceshahay cadowgiisa jeclaan maysa cadowga ilaahay haddaad jeceshahayna alle jacaylkiisu waa kaa maqan yahay diinta jacaylkeeda iyo dadkeeduna waa kaa maqan yahay markaana gaal baa tahay rabbi marka wuxuu yidhi labadaasoo aad kulmay ma arkaysid dad ilaahay iyo maalinta aakharo rumaysan haddana ay isjeclaanayaan dad ilaahay dariiqiisa garab maray xataa qaraabadooda iyo ehelkoodaba ha ahaatane taa heli maysid baa layidhi rabbi subxaana wa tacaala dadka marka sidaa u gooyey dadkay wada dhasheen oo ilaahay dartii u gooyoo diin ku gooyey dadkaasuu rabbi ammaanay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaan waa dadkaa dadka ilaahay qalbigooda iimaanka uu ku qoray ee iimaankuu dhabta ka yahay iimaan kaamil oo xaqiiqi ah dad kale wey wa ayadahum biruuxin minhu ilaahay wuxuu ku xoojiyey nasri iyo hiilo xaggiisa ka timid soo hiilada ma aragtaan maxaa laynoogu hiilin lahayaa haddaynu nahay muslimiinta maanta jirta xoolo badanaa oo rag iyo dad badanaa oo hanti badanaa oo dhulkay degan yihiin kaala arag istiraatiijisu u yahay oo xoolahay haystaan kaala arag lama haysto haddana waa ducafaa dhowr milyan oo yahuud ah baa say doonta ka yeesha ha caalamulislaami oo dhan isku dar innaga haddaan soomaalinahay maxaa meeshaa ina dhigay maxaa ilaah inoogu hiilin lahay ya waxaa laynoogu hiilinayni mabdii laynoogu hiilin laha maba haynaba maba haynaba asalkiisiiyo asaaskiisa waa inaga maqaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waayadahum biruuxin minhu markay ilaahay u go-een yuu rabbi nasri kiis iyo hiilatiisu ugu hiiliyey wayudkhiluhum janaatin tajri min taxtiha alanhaar ilaahay wuxuu gelinayaa janno ay webiyaashu hoosteeda durdurayaan oo socdaan khaalidiina fiiha weliba way ku waarayaan ma intaasaa maya radia allahu canhum ilaahay baa raalli ka noqday dadkaa waraduu canhu iyaguna ilaahay raalli bay ka noqdeenoo waxay ku qancaan buu siiyey ulaa'ika xisbullah waa xisbigii ilaah alaa ina xisba allahi hum lmuflixuun dadka guusha iyo libta iyo liibaanta heli doonana waa iyaga waa xisbiga ilahi subxana wa tacala bal ilahay intuu isu daba dhigay fiirsada ilahay baan idinku dhaariya kataba fii quluubihim aliimaan ayadahum biruuxin minh yudkhiluhum jannaat xisb ullah hum lmuflixuun intaasaa laisu daba dhigay waa hal aayad ah maxay ku muteen ilahay bay u go-een subxana wa tacaala walahoodaa wuxuu khaalis u noqday ilaahay iyo dadkiisa subxaana wa tacaala allah maxabadooda iyo jacaylkoodu khaalis u noqotay kadibna waxay jecel yihiin oo la jiraan dadka ahlullaahiga ah ilahay diintiisa subxana wa tacala dadka wada ayay la jiraan waxaa ka mid ah midhaha uu goosanayo ruuxu markuu mabda'aasi ka run sheego midhaha uu goosanayo waxaa ka mid a uu ka helayo athabaat fi ddiin diinta ilahay inaad ku sugnaato inaadan xagga iyo xagga u leexanin inaynan fitnooyinku ku qaadin inuunan shaydaan ku tuubsanin inaynan balaayadan isdaba joogta ee dadka maalinba qayb goosanaysa la tegaysa inayna kula tegin ood sugnaato ilaa aad iimaan ku dhimato maxaa sababka ugu noqon kara waxaa sababka ugu noqon kara marka horeba inaad ka run sheegto iimaanko ilaah alla u goodo subxana wa tacaala taa daliilkeedu waxa weeye fi saxiixi lbukhaari wa muslim waxaa ku sugan saxaabiga la yidhahdo qays ibnu cubaada ayaa wuxuu yidhi kuntu fii xalqatin fiiha sacd ibnu malik wa bnu cumar waxaan fadhiyay buu yidhi meel xalqad oo la fadhiyo xalqaddaa waxaa jooga buu yidhi sacad ibnu malik waa sacd ibnu abi waqaas iyo cabdullahi ibnu cumar baa jooga buu yidhi waa meel la fadhiyo asxaabu rasuulilahi rag ka midaa fadhiya waa masaajid meesha iyadoo la fadhiyo ayaa mara cabdullaahi bnu salaam saxaabigii jaliilka cabdullaahi bnu salaam ayaa soo maray buui meesha soo maray riwaayo kale waxay leedahay masaajidka intuu soo galay buu laba ragcadood ku tukaday nin khushuuc fara badan ay ka muuqato iyo alla ka cabsi fara badanna waa ahaa markuu tukaday oo baxay bay raggii meesha fadhiyay baa waxay yidhahdeen hada rajulu min ahli اljanna ninkaasi waa nin ahlu janno ah markaasaan ka dababaxay buui waan u tegay buu yidhi waan la fadhiistay waan u sheekeeyey waxoogaa markuu ila qabsaday oo didmadii ka baxday oo aan isweheshanay ayaan markaas su-aal u dhiibay buui waxaan idhi buu idhi qaaluu kada wa kada masaajidka markaad soo gashoo tukanaysa dadkii meesha fadhiyey waxay sheegayeen inaad ahlu janno tahay nsay waxu jiraan markaasa wuxuu yidhi buu ihi subxaana allah ma kana yanbagii lahum an yaquluu ma laysa lahum bihi cilmun ilaahay baa nasahane waxayna cilmi u lahayn inay ku hadlaan oo yidhaahdaan ma aha bay jiri gar ma aha buui u fiirsada yani waxa weeyaan ahlu janna weeye markhaati kacaasi looga markhaati kacayo inuu ahlu janno yahay iyo sheegiddaa ay sheegayaan buu ka dagaalamayaa oo wuxuu leeyahay inay sidaas yidhaahdaan ma habboona mana ay laha riwaayo kale waxay leedahay inuu yidhi ina aljannata lilahi yudkhiluha man yashaa jannada maayagaale ilaahay baa lahoo cid uu doono gelinaye muxuu yahay waxay sheegayaan macnaha wuxuu ka dagaalamaya asxaabu rasuuli lahi sal lay slam sidooda mayna jeclaan jirin ruuxa in la ammaano waana dhaqanay nebi maxamed ka barteen salawatu rabbi waslamu caleyh leanna ruuxa haddii la ammaano xoogaa madaxa u buuranaya ismaxdinhayaa waa afuufmahayaa xoogaa wuxuusan ahayn buu noqon hayaa kadibna waxa wey shaydaankaa ka faa'idaysanaya soo ma lama ammaano dadka waa ka nebigu sal lay slm dadka wejigooda ha ku ammaanina haddaad aragta mid wax ammaanayaan intaad carro qaadato ku saydho war naga aamus dheh asxaabu rasulilah mayna jeclaan jiraan ta kale kooda xataa jannada loogu bishaareeyo isagoo janno loogu bishaareeyey buu haddana wuxuu ka baqi jiray inuu munaafiqiyo ahlu naar yahay innagana innago waxba isla haynin baa waxaa inaga dhaadhacsan inaynu jannada durduro ku geli doonno anugu nebi maxamed ummaddiisii baan ahay bal jannada keenni u horeeya arag u dhih waryaa janno kuu ballanqaada adig ismahadinta noocaasa iyo ruuxu inuu iskaba dhaadhiciyo inuu mukhtaar ilaahay ah ma ahayn hadyigii salafka ridwaan ullahi calayhim xataa kuwooda jannada loogu bishaareeyey naar bay ka baqi jireen cumar radi allahu canhu oad garanaysaan oo ninkii labaad ee ummadda ah bacda rasuul sal alay wasalam haddana maca dalika cumar cabsida uu ka qabi jiray in la cadaabo cabsida uu ka qabi jiray waxaad mooday bay ku leeyihiin naarta in cumar keliyaba loo abuuray radia allahu canhu ardaa ibraahim malayka sooma ninkii lahaa soddon saxaabada nebi ka midaan soo gaadhay buui oo nin walba uu isaga baqayo munaafiqnimo nin walba iyaga ka mida innagana waxa weeye muminiin khaalisiinaan islana war jannada ilaahay baa le ninkii doonana gelini nimankaasi warkay sheegayaan inay saas yidhaahdaan ma ahayn buu yidhi cabdullahi ibnu salaam radi allahu canhu markaa kadib baa wuxuu yidhi hadday arrintu ka fursan weydo hadalkaasi wuxuu ku yimid baan kuu sheegi buui inamaa ra'aytu kaanamaa camuudun fii rawdatin khadraa waxaan ku riyooday buui sidii aniga oo dhul barwaaqa oo beer ah ama dhul dooxa oo barwaaqa anoo joogoo kale dhulka dhexdiisa waxaa ka taagan buu yidhi tiir tiirka korkiisa madaxiisa kore sida la qabsado ama shay la qabsado baa ka soo laalaada buui saasaan ku riyooday buui yacni waxa weeye dhul barwaaqo oo dooxa ah sidii anoo jooga dhulka tiir baa ka baxa tiir aad u dheer tiirka korkiisana sida la qabsan karoo soo laalaada ayaa tiirka korkiisa ku samaysanba anoo tiirkii hoos taaganoo meeshii barwaaqadahay dhex taagan ayaa inta la iyimid buu i irqah baa la yidhi fuul kor baa la yidhi markaasaa waxaan idhi bui laa astatiic ma kari karo tiirkan meel la qabsada aan lahayn ma fuuli kara baan idhi bui mid khaadim oo marka adeega ah wasiif ah oo agtiisa joogay baa i qabtay buui fuul anaa ku kaalmayn buui markaasuu i bari gantaalay buu ihi oo i qabtay tiirkii baan sidii ku fuulay buui saan u socday u socday u socday waxaan qabsaday buu idhi sidadii kore ee tiirka korkiisa ka soo laalaaday madaxiisa baan ku dhagay buui anoo sidadii haysta ayaan indhaha kala qaaday buui riyay ahayd sooma indhihii baan kala qaaday waan toos nabigaan u imid bui salawatu rabbi waslamu aleyh rasuulkaan qisadii u sheegay buui rasuulka ilahay oo tanaan ku riyooday baan ihi markaasaa nebigu wuxuu ihi salawatu rabbi wasalaamu aleyh ujeedada xadiiskaan ka lena waa ka nebigu wuxu uhi sal lay waslam tilka arawdatu rawdat lislaam wadalika alcamuudu camuud lislaam wa tilka alcurwatu curwat lwufqa laa tazaalu mustamsikan bilslaami xataa tamuuta buu nabig sal lay slam beertaad aragtay iyo dooxadaa barwaaqadii waa dooxadii iyo beertii islaamnimada tiirka ka taaganna waa tiirkii islaamnimada sidada aad qabsatayna waa alcurwat lwusqa waa shaygii ciddii qabsata aan la gu'ine aadka u adkayd wey diinta inaad haysatood ku dhegan tahay ka zuuli maysid ilaa aad ku dhimato buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh riyadii saasaa loogu fasiray xadiidkaa iyo markaynu isla doonano aayaddii fii suurati lbaqara ku jirtay maxay ahayd man yakfur bاطaaquut wayu'min biاllah faqad istamsaka biاlcurwati اlwuhqa la nfisaama laha ruuxii daaquudka ku kufriya oo baatilka iyo dadkiisa diida la dagaalama allana rumeeya iimaankiiyo dadkiisana garab siiya ruuxaasi wuxuu qabsaday alcurwata alwuhqa sidadii ugu adkayd wax la qabsado la nfisaama lahaa gu'itaanna male kuu gu'i mayso maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa ruuxaasi islaamnimo dhabuu qabsaday wuuna ku sugnaanayaa ilaa uu ku dhinto maxaa keenay waxaa keenay alkufru bاطaaguut wاliimaanu biاllahi tabaaraka watacala wuxuu xaqiijiyey ruuxaasi alkufru bاطaaguut kufrigii iyo dadkiisii waxaan u jeed taaquutkii iyo dadkiisii oo uu ku kufriyey iyo allah oo uu rumeeyey dadkii ahlu xaqo isgarab taagay iimaankiiyo dadkiisii oo uu hiiliyey taasaa waxay keentay inuu ilaahay u dhaxal siiyo habaat iyo sugnaansho iimaanka uu ku sugnaado ilaa uu ku geeriyoodo saas way macnaha marka waxyaalaha ay dhaxal siinaysaa ka mid waxyaalaha ay dhaxal siinaysa waxaa ka mid ah ruuxu markuu mabda'a ka run sheego wuxuu helayaa ilaahay daacadiisa iyo iimaanka macaankiisa cibaadadaa u dhadhamaysa diintaa u dhadhamaysa xalaawo iyo macaan wuxuu helayaa uusan horay u haysanin iimaankaa khaaliska abaa keenaya markuu ilaahay u go'o ruux salaadaa u dhadhami oo soonkiibuu macaansan oo xajkiibuusan ka joogi karin oo jihaadkiibuu u dhadhami oo dacwadiibaa u dhadhami oo waxaan kadaata inaga dhibka inugu ah isaga raaxu ka dhigan raaxo waxaa kadeed iyo dhib ku noqonaya adduunyada suuqa tag dukaan iibi ilmaha kori xaaska kori waxaanuu ku rafaadi laakiin markuu ilaahay daacadiisa dhex galo wuu nasanoo markaasuu raaxaysan iimaankaa keena waa ka nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh alaaun man kuna fiihi wajada bihina xalaawat aliimaan saddex arrimood ruuxii dhexdiisa ay ahaadaan oo laga helo iimaanka macaankiisuu helaa iimaankaa u dhadhama daacada ayaa u macaanaata diintuu ku xasilaa qalbigiisaa ku qabooba waxa sida uu cuntada u macaansao si ka daran buu ilahay daacdiisa u macaansanaya maxay yihiin saddexda arrimood an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma inuu ilaahay iyo rasuulkiisa uu ka jecel yahay wixii labadooda ka soo hadhay allah buu ugu jecel yahay bacda allahina wuxuu ugu jecel yahay nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah ruuxa uu jeclaanayana wuxuu u jeclaanayaa alla dartii oo keliya ma aha waan wada dhalanay ma aha waxoogaa danaan ku qabaayo waan shaxaadaa ma aha waxoogaa masaalix adduunyaha baan ku haystaa ma aha isku gobol baan ka soo jeednaa ma aha hooyihii aabbuu ii yahay isku reer baan nahay ma aha ee waxa weeye lilaah lilaah alla dartii wuxuu jeclaanaya ilahay dartii buu jeclaa wuxuu necbaanaya ilahay dartii buu u nece qodobka saddexaadna waxa weeye wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnar gaalnimo inuu galo wuxuu u necab yahay sida uu u necab yahay oo kale in dab lagu rido wax lagugu sameeyo adduunka markaad joogto waxaad ugu necab tahay in dab holcaya lagugu rido adoo nool soo ma afadali xabad ha lagugu dhufto madfax ha kugu dhaco ha lagu gowraco ayaa dhaanta dab holcaya in lagugu dhex rido soo saas maa dab in lagugu rido lagu gubo adoo nool sida aad u neceb tahay waa inaad u nacdo kufriga iyo gaalnimada iyo dadkiisa heerkaama gaadhsiisannahay xagaynu ka gaadhsannahy xoogaa luqmad yaroo luqmad yaroo ceesh ah luqmad yaroo ceeshaa baan islaamnimadiiba siisanaynaa u gaaloobaynaa luqmad yaroo ceesh oon macno lahayn maalin dhow waxaa la ii sheega maalin dhow reero dhan oo soomaaliyeedoo soo qaxay baa waxaa la geeyey tanzania kiniisaduhu moogtahay kenya meelahan inta badan waa la arkaayoo muslimiintii baa ku batayoo meelo kaloo laalaabay samaysteen hadduu dadka ay geystaanba raggaa laga wareejiyey doomaa la saaray tanzania la geeyey meel kiniisadaa lagu xariyey waxaa la yidhi ma rabtaan maraykan ladiinsa qaado waaba loo dhimanayaa maraykanka moogta waa rabnaa baa la yidhi hal arrin baa idinka xigtaa la yidhi in maraykan laydin qaado oon arrin labaad lahayn maxay tahay diintii islaamnimada eed wadateen tuura hadda kristan noqda lama dhihin kristan noqda waa masale kale diintii islaamnimada ka baxa la yidhi kulligood say u idlaayeen waan ka baxnay bay dheh firsada hal wiil oo dhallinyaraha baa soo hadhay oo yidha anuu ka bixi maayo diinteeda wiilkii waa la soo eriyey kaagandhaaf baa la yidhi wiilkii bas buu soo fuulay daarusalaam buu ka soo fuulay dhexda markuu ku jiro baskii wuu gadoomay wuu dhintay ilaahay subxaana wa tacaala shahadiisa alla aqbal waa waxaas iyo wax la mid ah hal xadath waay inta aan la maqlaynin een laga warhaynin baa ka badan kana fool xun soo ma marka inaad gaalnimo nacno iskaba dhaaf kufri inaad nacno iskaba dhaaf luqmatulcaysh luqmatulcaysh wax la cuno iyo wax la xidho calool iyo farji baa waxaasoo dhan loo samaynaya soo ma marka see baa marka diin iyo xaqiiqadeeda iyo iimaan iyo xaqiiqadiisa iyo see loo gaadhaya lama gaadhayo iimaanka macaankiisa waxaad heliyo diintani diin kuu noqonay kuu dhadhami marka intaad ka run sheegto aad kufriga iyo xumaantiisa u nacdo sida aad u necab tahay wax ku dhibo waxa ugu dhib badan u necab tahay markaasaa iimaanku kuu dhadhamayaa oo daacadu kuu dhadhamaysa in laga run sheega marka waa laga maarmaan arrimahaasoo dhan baa marka laga faa'iidaysan karaa iyo waxyaalo ka fara badan buu heli karaa ruuxa mabda'a ka run sheega oo xaqiiqadiisa ilaahay uu gaarhsiiyo subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ah in laga weli dhigtahay waa waajib waana asal diini ah gaalada iyo dadka raacsan in la nacana waa waajib iyo asal diini ah laakiin nasiibxumo waxay noqotay inaan mu'miniin la jirna iskaba dhaaf mu'miniintii baa laynagu diray ama iskeen baan u nacnayba ducaaddii baan nacnay culimmadii baan nacnay ahlu tawxiidkii baan nacnay dadkii ilaahay diintiida u shaqaynayay baynu nacnay innagiiyo iyagana gaalaa isku kaandiray soo maa soomaalidu waxay yidhahaan dhurwaa iyo dhallaan eedda dhex taalla dad baa dhigay bay dhaha waa yeel baa dhigay bimacnaa ilmaha yararkaa soo maa xaruurta yararkaa xayawaanaadka jira dhurwaa bay ugu necabyihin kuwan magaalada maaha kuwii baadiyaha way kuwan magaalada dhurwaaba ma yaqaanaan leanna ilmaha markii la cabsiinayo meesha kuwan magaalada hadda bisada lagu cabsiyo kuwa baadiyaha waxaa lagu cabsin jiray dhurwaaga waraabaha la dhihi jiray ilmihii marka isagoon waraababa aragba ayuu iskii ula colloobay soo ma colaadda iyo eedda dhex taallayaa dhigay waa yeel baa dhigay soo ma innaga iyo culimada yaa isku kaandira marka ya gaalaa isku kaandirta gaala waxayna yidhan waa argagixiso waa budhladuul waa mara ku dheg waa niman macangegiin ah waa niman balaaya ka dhacday waa niman waxa ujeedooyin kala wata innaga iyo dadkii ahludiinkahaba waxaa laysugu keendirisay aan caadi ahayn ninkii muslimkaa ee masaajidka ku jira tukanahayay waaba kanba waaba xanaaqsan yahay war maxaa kugu dhacay nimankaas soo maaha nimankaas nimankaas yaa waay nimankaa garka dhudhuban sooma ikhwaan muslimiinka muslimku le ajaa'ib waa nin la soo soofeeyey la soo diray wuxuu la dagaalamayo iyo meeluu ka dagaalamayo ma yaqaan nasiib xumada haysata marka innaga iyo dadkii ahlu diinka ahaa inaan u hiilinno oynu isgarab taagno oon wax la qabanno iskaba dhaafe meeshaynaynu ka necabna war dadkan aad la necabtaad la dagaalamayso waa dadkii diinta waday hadduu gaalku boqol magac u bixiyo boqol magac xaqiiqadoodu waxa weeye dadkii culimmada diinta waday waay magacu doon isaga ha ku sheego leanna magacyadan xunxunkee la bixinayo horeyna way u yaqaaneen haddana way yaqaanaan magacyadanna waxaa lagu siraa dadka caqligaabkaee wax magaradka ah baa shaygii oo sax ah magac xun loogu sameeyaa si uga dido uga cararo ibliis baa dhaqankaa lahaa ibliis baa macsiyada markuu dadka gelinayana magac fiican buu ugu sameeya iyo suuro fiican si ay u galaan wanaagga markuu dadka uga digahayana magac xun iyo suuro xun buu u muujiyaa siay dadku uga cararaan marka waxa weye waa waa shaqadii ibliis wa inaan marka ilaahay diintiisa iyo dadkiisa isgarab taagno gaala iyo waxay watana haddaad muslim tahay wax kaa galayba ma jiro gaalaya adiga ma inaad cadaab la gashaa doonaysaa mise maalinta qiyaamada in lagula soo shiriyo iyaga lagula keenaa doonaysa maxaa adiga gaalo idinka dhaxayn kara adiga gaalo waxa idinka dhaxayn kara keliya waxa weeye mucaamalo adduunya un waay aan wax kala gadanno aynu kala tijaaraysanno dhakhtarnimo caafimaad yani mucaamalo adduunyada idin dhex mari karta laakiin barnaamij diineed iyo fikir iyo caqiide iyo sulug hadday timaado adiga gaalo waxba wadaagi kartaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda wاnnasaara wliyaa war yahuud iyo nasaaraha ka dhiganina kuwa aad isxigtaan kuwa aad jeceshihin kuwa wax idinka dhexeeya bacduhum wliyaau bacdin iyagaa isxiga bu rabbi subxana wa tacala waxba yaan lagu aftahmaynin yaan lagu afminshaaraynin ayagaa isxiga wman ytwalhm minkum fainahu minhum warku waa cadi ruuxii qoladaa isxijiya oo jeclaada oo iyaga raaca oo u hiiliya ayaguu ka mid yahay bu rabbi subxana wa tacaala maalinkaa wixii ka dambeeya ayaguu ku tirsan yahay cinda allah miisaanka ilaahay ayaguu ka mid yahay iyagaa lala soo xashrin ayagu maalinta qiyaamada la meed noqon adduunyadana ayagu ku xugum yaho la xugum noqonayo meelaad geyn karta ma jiro laa ytkid اlmuؤminuuna اlkafiriina أwliyaءa min duni اlmuؤminiin wman yfcal dalika falaysa min allahi fi shay ila an ttaquu minhm tuqaa mu'miniintu inayna gaalada sokeeye ka dhiganin iyo kuwa ay jecel yihin isxigaan ruuxii sidaasa mu'miniinta sokodooda ruuxii sidaa yeelana ilaahay agtiisiiyo miisaankiisiiyo xaggiisa wax uu haysta ma jiro falaysa min allahi fi shay waxaa la yidhahdaa shay intaa waa nakiratun fii siyaaqi nafyi baa la yidhahdaa tacum wax alla wuxuu haysta ma jiro hadduu diin sheeganayo diin ma haysto hadduu iimaan sheeganayo iimaan ma haysto hadduu islaamni sheegana ma haysto xujo ma haysto laysa fii shay wuxuu ku suganyaa ma jiro saas daraaddeed baa culimada islaamku in badan oo ka mid a aayaadka waxay u daliishadeen ruuxa gaalada wilaayo siiya inuu gaaloobayo oo murtad noqonayo diinta ka baxaya waana sida daahirka qur-aanka uu muujinayo sida rabbi subxana wa tacala aayadka kaleba ku yidhi walow kaanuu yu'minuuna biاllahi wاnnabiyi wmaa unzila ilayhi maاtakhaduuhum wliyaa hadday ilaahay iyo nebiga iyo wixii lagu soo dejiyey rumaysan yihiin maynan awliye ka dhigteen gaalada haddayba rumaysan yihiin allah rasuulkiisa iyo kitaabkii lagu soo dejiyey hadday rumaysan yihiin rumaysnaan dhab ah gaalo mayna awliye ka dhigteen labadaasi marka ma kulmi karaan saas daraaddeed baa culimada islaamku waxay ijmaac ku soo guuriyeen qaar ka mid ah sida ibnu xasmi oo kale iyo sheekh ibnu baas iyo hayruhum iyo ruuxu hadduu gaalada la safto gaalada safkooda soo galo oo muslimiinta la soo dagaalamo isagoo gaaladii garabsanaya ruuxaasi inuusan muslim ahayn aayaadkaan sheegaynay bayna u daliishanayaan islaamnimo lagu tirin maayo lianna muwaalaad iyo kaweliyeelasho iyo garab istaagid iyo hiilin iyo is-xijin ka weyn ma jirto inaad naftaadii iyo xoolahaaga iyo waktigaagiiba ku garab istaagto meel ka dambaysood gaari lahayd ma jirta sidaas daraaddeed baa ijmac waxay kusoo gubirana culimmada muslimiintu inuu kaafir murtad a yahay oo uu diinta islaamka ka baxsan yahay bannaanka taagan gaalada jacaylkooda iyo xigint isxijintooda waxyaalaha kutusaya waxaa ka mid a muslimiinta maanta ka dhex muuqda jacaylkooda iyo weynayntooda dad badan waxay qadarin fara badan u hayaan oo indhahooda ku weyniya qalbigooda gaalada gaaladaa la waaweyn ha waxbarashadoodaa la weyn aqoontoodaa la weyn dhulkoodaa la weyn hantidoodaa la weyn quwadoodaa la weyn gaaladaa la bunbunsan markaasuu tacdiim iyo qadarin weyn buu qalbiga ugu hayaa waa nooc ka mid a muwaalaadka qaar ka mid a madaahirta kutusaysa waxaa ka mid a gaalada isu yani kaweli yeelashadooda atashabuh bihim inaad isu ekaysiso labiskooda qaabkay u fikiraan qaabkay u dhaqmaan akhlaaqdooda waa nooc ka mida muwaalaadka nebi maxamedna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh bucitu bisayfi bayna yaday saaca xataa yucbad allahu waxdahu laa shariika lah seef baa layla soo diray qiyaamada ka hor ilaa alla laga caabudo keligii oon cidna lala wadaajina cibaadadiisa wa jucila risqii taxta dilli rumxi risiqaygana waxaa laga dhigay warankayga hooskiisa hoostiisa jihaad baa risqiga la geliyey wa wa jucila dilla wsagaaru calaa man khaalafa amrii dullinimo iyo liidnaan iyo dacfina waxaa la yeelay buu ihi dadka dariiqayga khilaaf oo amarkayga khilaaf markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam waman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum dadkii ninkii ruuxii dad isku shabaha isu ekaysiiya dhaqankoodoo kala qaata ayaguu ka mid yahay buu nabigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa kaloo nabigeenu inoo sheegay sal lay slam in aad gaalada aan isu ekaysiin doonno shabihi doonno markaase saxaabadu waxay idhahdeen yahuud iyo nasaarada miyaad ka wadaa yaa kale buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh kuwaasaad isu ekaysiin doontaan ilaa uu nabigu uri sal lay slam baashan la yidhahda maansalugalayda hadday xataa godkooda galaan waad ka dabagelaysaan bu nabig sal lay slam habeensalugalayda godkeeda hadday galaan xataa idinkoo daba socda oo ku dayanayaad ka dabagelaysaan habeensalugalay godkee maxaa laga raadsadaa ya meel cidhiidhi ah oo mugdi ah oo qarmuun badanoo aad u urahya wey xataa meesha noocaasa hadday intay isku qasbaan galaan waad un ka dabagelaysaan un kuwa ka dabagala waa laydinka heli ilaa uu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xataa haddii laga helo iyaga qaar hooyadood dariiqa dhexdiisa ku qabsanaya kuwa idinka ahoo sidaasoo kale yeelaya oo kaga dayanayaa laydinka helay buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu calayh soo saas ma nafsuhaa wey bal mujtamaca muslimka ee caalamulislaami maanta intaad fiiriso mujtamaca reer galbeedkana u tagoo soo fiiri in badan farqi garan maysa saas way macnaha dhaqanku waa dhaqankii labisku waa labiskii curyigu waa curyigii diinxumadu waa diinxumadii ilaa man raxima rabbuk wax yaroo ilahay u naxariista mayo subxana wa tacala taasuu nabigu ka sii warramay salawatu rabbi waslamu caleyh waa nasiib xumo marka waana dacf dacfi iyo diin la-aan waayo ruuxu bal waa shakhsiyad xumo in hogaanka lagaaga hayo filimada iyo telefishinadu inay ku hagaan khaasatan odayaashu waa yar roon yihiina dayarta da'yarta dhallinyarada koraysa telefishinkaa la fiirin maalinba naqshad gooniyaa loo soo dejinayaa maalin sidanaa loo xirtaa maalin dhankanaa la banneeyaa maalin waxa weeyaan waxaa la qaataa sarwaal belafbelaf ah maalin mid cidhiiriyaa la qaataa yani maalinba siwa war waxan xaggeed ka keenteen waxaa waa model waa maanu socdaayo fashion socda wayaa baa lagu leeyahay fashion socda yaa wada xagee uga yimi xagee buu ka yimi ganacsataa wadata gaalaa wadata shaksiyad xumo waxaad ka gaadhay heer xataa labiskaan labisan lahayn qaabkaan u labisan lahayn new york iyo washington iyo london laynooga soo habeeyo xaggeen joognaa marka oo sharaf lahayd oo qiimo lahayd oo iyada lagu dayanayay saan u ahayn ba hadda waxaan noqonnay uun wax yaacdayaho inaga soo hadhayo waxaa uun inaan uruursano uun qashinkaa gaalada inaan uruursano soo nasiib xumo weyn maha walaaliya nasiib xumo weyn waa marka tashabuha gaalada laysu ekaysiinaya dhaqankeeda la raacayo waxa weeyaan waa nooc ka mid a anwaacu lmuwaalaat leanna siday culimmadu leeyihiin adduyuuru calaa ashkaaliha taqac haddaad aragto marba daahirka shayga ruuxa ka muuqda qalbigiisana waa jiraa waxaa keenaya inuu ruuxu gaalada isu ekaysiiyo gaalada dhaqankeedaa la weyn soo ma laakiin haddii gaalada dhaqankeedu kula liito marna isku daymaysa inaad raacdo miaalla waxaan idinku siinaya soomaalidu markay hadda kenya joogto iyo wadamadan afrikaanka dhaqanka afrikaanka ma qaadato kumana daydaan markay yurub iyo maraykan tagaan maxaa keenay inay dhaqanka gaalada qaataan su-aasha ayaa ka jawaabi kara ya kuwan soo gaala maaha maxaan u qaadan weyna waxooda kuwaa markaan u tagnan aan u qaadanaa kuwaasi waxaan u aragnaa niman waaweyn oo xariifiin oo balaaya ka dhacday oo adduunka kala haya soo ma qalbigeenna ay ku yarawan yihiin maadaama qalbigeenna ay ku yarawan yihiin marka waa inaan ku dayno wixii kula weynba waa la raacaa kuwanse waan yasnaa soo ma kuwan innagaa hoos u fiirina hadda shay aad hoos u fiirinayso kuba dayan maysa soo saas maa xaqiiqadu marka waxay tahay haddaad aragto ruux iska yeelyeel oo gaalada dhaqankooda raacaya qalbigiisaa waxaa ku jira weynayn gaalada dhaqankeeda weynaynaya saas macana marka waa madaahirta kutusaysa ka mid tahay madaahirta waxaa ka mid ah la degnaanta gaalada in lala dego ood jeclaato inaad la noolaato waa nooc ka mid a biduuni cudurdaar adoo heli kara beled islaam ood ku noolaato dhul islaam ood ku noolaato nabadgelye aad ku helayso xorriyad diintaada aad ugu helayso inaad gaalo la degto ood la noolaato ood la daristo ood raalli ku noqoto oodan xasaasiyad ka qabin waa nooc ka mida muwaalaadka sidaas daraaddeed baa nabigeenu salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi ana barii'un min kulli muslimin yuqiimu bayna adhuri lmushrikiin laa taraa'a naarahumaa anigu beri baan ka ahay buu nabi uri sal lay slam kumana jiro muslim kasta oo gaalo dhexdeeda ku nool labadooda dab isma arkaan buu nabi uri salawatu rabbi wasalaamu caleyh yacni qoyska muslimkaa dabkiisa iyo gaalka dabkiisu isma arkaan waxaa laga wadaa waa kala fogaadaan xadiid kale waa kii nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh man jamaca almushrika wa sakana macahu fainahu miluhu gaalka ruuxii la dega oo la darsa oo la noolaada waa isagoo kale buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh waa isagoo kale mar ruuxu waa macduur oo meeluu cagdhaba dhigaba ma haysto ama lafihiisiibuu u baqayaa ama xoolihiisiibuu u baqayaa xaaladahaasoo kale waa macduur meel kale ma hayo sida mujtamacaad fara badan oo muslima maanta haysta haddiise ruuxu uu isagoo meel heli kareeto uu ku noolaado haddana uu gaalo iyo la dariskooda iyo la noolaanshahooda raalli ku yahay ama jecel yahay waa nooc ka mida muwaalaadka gaalada waana tan innaga maanta ina haysata w soomaalida cudurka maanta qalbiga ka galay wuxuu yahay dhul gaala haddii la tago in adduunka iskaba dhaaf adduunka iskaba dhaaf xataa aakhara inay liibaanayaan bay qabaan ilaahaygii meeshii naga keenay balaaya ku dhacdaydii bal idaacadaha dhegayso marka la waraysanayo meeshii balaayadii ilaahay naga keenay alxamdu lilah ilaahu adaa mahadle carruurtii waa ka gaaloobeen ogow carruurtii waa gaaloobeen dumarkii waa gaaloobeen isaga khatar buu ku jiraa markaasuu ley alxamdu lilah ilaahaygii meeshii naga keenayow muxuu alxamdulilah layn war gaalo la degiddeedu gaalo kuwii u tegay oo la degay oo la darsay oo la noolaaday waxay ku dambeeyeen waxay ku dambeeyeen inaad soo aragtaan baa fiican dhulka inaad aada u marto way fiicanta ilaahay siduu qur-aanka ku yidhi afalam yasiiruu fi lardi fayanduruu markaad dhulka aad u martood soo fiiriso waayo aragnimo fara badan baa kuusoo kordhaysa waayo aragnimo fara badan soomaali markay dhulkaa tegaysa dhulalka gaalada ay tegaysa ugu horraysay culimmadii u tagtay ee kala hadashay war ilaahay ka baqa war waad socotaan war jiilka dambe ma jiri doono war kuway sii dhali doonaan iska badaa war idinkaa khatar ku jira war wadaadadan yaa naga dabareebay lahay wadaadadan yaa naga dabareeba hor habeenu gaajadii aan ka soo tagnay iyo balaayadii iyo rafaadkii ilaahay naga soo saaray nagala daba hadha warka maanta waxay taagan tahay caamaygii iyo culimmadii kulli inuu dabku isku si u taabtay oo ay intii wuxuun ku dambeeyey iimaana ay taagan yihiin labayk allow xaggeen u cararnaa allow xaggeen maciin bidnaa markaasaa carab loo carari wixii la rabay laga heli maayo africa loo soo carari wixii la rabay laga heli maayo ilaan adduunka ilahay ma wada dhammaystirin soo ma ogidin adduunka meeshaa tagtaba waxbaa ka maqan adduunka meeshaa tagtaba waxbaa ka dhiman meel nabadgeliyaa taalla cuntaan oolin soo ma meel nabadgeliya cuntaa taalla gaalnimaa taalla meel waxa weeyaan xorriyad baan oolin meel ay ku dhammaystiran tahay heli mayse kii soomaaligana wuxuu raadinayaa meelay isa saaran tahay markaasuu maalin masar buu tijaabin waa ka ilmihii buu raraya haddana waa la carar kinyuu soo tijaabin haddana waa la carar islaan intay maraykan iyo yurub soo martay dhib badanna wuu wataayo meellaba aan qabanayninba markaasuu maalinba meel meel laxos ku dega haddana ka guraa meel laxos ku dega haddana ka guraa war isukaa qaban mayse siday u kala muhiimsan tahay intaad fiiriso waxaad fiirisaa uun xaggeed diintaada ku badbaadaysaa intaa kaliya fiiri xaggeed diin ahaan roon xataa haddii boqol kiiba boqol aad diinta weydo meesheebaa roon fiiri gaalada la degiddeeda waa taa laga dayriyey qur-aankuna waa ka dayriyey nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu dhul helay hijrood waa kii la yidhi saxaabadiisana waa loo diiday inay gaalada ku dhex noolaadaan xaaladaasoo kale markay timaado muslimiintu ay mahjar helaan meel ay u hijroodaan ama dhulku su isu dhaamaya helaanna waa laga maarmaan waxaa ka mid ah muwaalaadka gaalada waxaa ka mid ah inaad madaahibtooda qaar ka mid iyo afkaartooda aad saxdo ood u doodo oy kula qumanaato waxaa ka mid ah in aad intaad soo raacdo muslimiinta la dagaalanto intaad soo raacdo ood garab ka dhigato inaad muslimiin kusoo duushood la dagaalanto taa iyadu waa xaalad kufri iyo gaalnimo ah iyadu xaaladaasi waa riddo riddo waay wadaadada qaar baa dabcay inay wax u luusluusaan oo wax u raaraadiyaan ha oo yidhaahdaan maya hee maya xoogaa kursi unbaa haya mooye ruuxu ma gaaloobin kursi doon un weeye sheekh ka daa dadka khawaarij ha noqonin mid wuxuu ku leeyahy maya meesha waxaa gashay uun dee sidii uun laysu hayshaystay bay meesha la gashay mid wuxuu ku leeyahay maya waa jaahil war waxaasi wax jira maaha kullu dalika waa xaqiiqa aan jirin wa warka in si dhaba loo qaataa wuxuu yahay ninkii gaalo soo raaco muslim la dagaalamo waa murtad diinta si toos uga baxay in lala dagaalamo iska dhaafi meel alla meesha lagu arkaa lagu dili karaa istidaanna la weydiin maayo dilkiisa cid idan laga weydiinaya ma jirto ilahay baa fasaxay subxana wa tacaala in la dili karo haddii la dilana muslim ahaan loola mucaamaloon maayo lagu tukan maayo qubuurta muslimiinta lagu aasi maayo sidaa markuu yahay naag muslimada ma qabi karo waa murtad gaal oo kalea loola dhaqmaya bal sida uu leeyahay shekhu islam binu taymiya caleyh raxmatullah gaalada asliyiinta ayagaa ka daran buu leeyahay gaalada gaalnimadooda asalka ah ayagaa ka daran axkaamtu xuduudday ka dejisayna waxay waxaa ka daran murtadiinta axkaamta laga dejiyey baa aad uga adag axkaamta loo dejiyay gaalka asalka innaga laakiin dhibaatadeenaa soomaalida wax weeye maqaayiista inaga khaldantay baa waxaa ka mid a in la yidhaahdaba soomaligumaba gaaloobo war waa soomaali baa lagu leeyahay a waa soomaali sheekh oo waa inay hebel eh oo waa maxamed iyo faarax waa maxamed iyo faarax oo faarax ma gaaloobabiya maxamed ajaa'ib diintiiba waxaan ka dhiganayba nasab oo kale iyo midab iyo dhalasho oo kale ma ah waa afkaar iyo mabaadi iyo caqiido iyo suluukiyaad haddaad qaadatana aad xukumka qaadan muslim haddii lagaa waayo inaad gaaloobi oo laga bixi karo bal labada daqiiqa isku xigtaa laga yaaba marna inaad gaal noqon karto marna muslim noqon karto soo saas ma wax la yidhahda ma jiro soomaali waa soomaali soomaali soomaali soomaaligu waxa weye gaalna waa leey muslim waa leey warkaasi inuu caddaado waa laga maarmaanoo liyahlika man halaka can bayina wayaxa man xaya can bayina muslimiinta in wax loo qariya maaha ninkii sidaa ku geliyo ku dhiman gaalnimowna ku dhimo ninkii islaamnimo ku dhimanoo ka carari gaalnimadowna ka carar laakiin waxba laysu qarin nin walba meeshuu ku talageli laha ku talagalo allah subxaana wa tacaala qur'aanka aayaddii haddaan akhriyayna waman yatawallahum minkum fainahu minhum a'immada tafsiirka sida imaamu dabri iyo keyrkii waxay leeyihiin daahirkeeda waxaa kutusaya inuu murtad yahay bal saan soo sheegayna ijmac waxaa soo gurinaya ibnu xasmi iyo keyrkii kadalika waxaa ijmaca soo gurinaya sheekh ibnu baas الشhekh mxamed بn cabdiwahaab alيh raxmat الlah isaguna wuxuu ku daray nawaaqidu laa ilaha ila اllah laa ilaha ila اllah waxyaalaha buriya waxaa ka mid ah mudaaharaة اlmushrikiina calى اlmuslimiin inaad gaalo u hilisood garab istaagtood muslimiin uga hiliso waa ridda waa ridda masaladaasi marka in aad la ysaga jiro khaasata waktiga oo gaaladii gaaladii ayba shaqo ka dhigatay waagii hore gaaladu iyadaa intay isa soo mutuxdo oy banaanka isa soo dhigtay muslimiinta la dagaalami jirtay tii hadda waa la bedelay gaal hadda way bedeshay waxay ku bedeshay mataqaanaa kuwo dhulkiina kula leh midabkiina kula leh diintiina kula sheeganaya gaalada barnaamijkeediina fulinaya inay gaaladii wakiil ka noqdaan bal u fiirsada ciraaq maxaa ka socda ciraaq waxaa ka socday maraykan iyo ujeeddada reer galbeedka fulinaya yay yihiin soo ciraaqiyiin maaha waa iraaqiyiin afghanistan u fiirso barnaamijka ayaa fulinaya waa afghaniyiin jeceniya iyo u fiirso meesha la yidhahdo shishaan waxa fulinaya waa shishaaniyiin jeceniyiin ah soomaalida u fiirsa ayaa fulinaya waa soomaali brogramkuna waa brogram gaalo brograamku waa brogram brogram isagu soo dejistay maaha brogram asaguu soo fikiray maaha brogram uu isagu qorshihiisa leeyahay maaha waa brogram caalami ah ama maxalli ah gaalkaa wata laakiin isagu waa fuliye danta marka laga gaadhana sidii qalfoof baa meel lagu tuuri laanna waa lagu meel gaadhay soo ma maalin reer baa madaxa la soo saari maalin nin baa madaxa la soo saari maalin koox baa madaxa la soo saari muhimmaduna waxa way waa istraatiijiya xalaqaad kala dambeeya leh maalinba xalqad baa fulaysaoo nin lagu gaadhaya markaana waa la tuuraya ta kale reer baa lagu gaadhi waa la tuuri reer kalea lagu gaadhi waa la tuuri xasiiladuna waxa weeyaan dhulkii muslimiinta iyo karaamadoodii in lala tegay xasiiladu intaasay isugu imaanaysa mala fahmi haddii marka la garan waayo gaal kuu soo adeegsanayo iyo isagu inay isku xugum yihiin hadduusan kaba darnayn oo inta muslimiinta loo tabriiriyo la yidhaahdo waa muslime waa muslime dhiiggiisu waa macsuum eh dhulkii muslimiinta oo dhan soo kuwaasi qaadan maayaan oo karaamadii muslimiinta o dhan soo kuwaasi burburin maayaan oo cizigii iyo sharaftii muslimiintu soo lumi mayso waa lumaysaa shaki ma leh sidaas daraaddeed sida rabbi u caddeeyey almuwaalaat alwalaa walbaraa aayadaha qur'aanka ku soo arooray culimmada islaamku say leeyihiin sida ay u faahfaahiyey qur-aanku ee u kala dhigdhigay iyo inta aayadada kusoo aroortay abwaabta intay kusoo aroortay waa yarta masalada cinaayada iyo dadaalka la siiy xataa wax kale iska dhaaf inaad jaajuus noqoto u shaqeeya oo wararka usoo gudbiya wararka usoo gudbiya wararka muslimiinta iyo cawradoodii iyo meelahay ka jilicsan yihiin iyo warka siiya ayaa culimmada qaarkood waxay qabaan inay ridato islaamnimada ka bixid ay tahay xadiidkii xaatib ibn abi baltaca oo warka ku jira aada u dheer yahay ayay qaarkood u daliishanayaan inuu murtad yahay waxayna u daliishanayaan xadiidka riwaayaadkiisa marka la uruuriyo hadda majaalkaan inoo saamaxaynin xadiidka riwaayaadkiisa marka la uruuriyo cumar markuu yidhi rasuul ilaahay ow aan dilo markii hore iyo xaatib hadalkiisa iyo nebiga taqriirkiisa intaba waxaa laga garan bay leeyihiin inuu ku dhacay shay riddo keena mar labaad markuu nebigu yidhi run buu idiin sheegay haddana cumar mar labaad buu yidhi aan dilo rasuul ilaahay ninka sirtii islaamka fakiyey gaalo u gudbi andilo markaa labaad waxay ahayd baa laleeyahay cumar markuu nebigu u sheegay inuusan ridoobin markan dambe wuxuu leeyahay aandilo u leeyahay waxa weeyaan gaalba yuusan ahaanin laakiin isagoo muslima haddana wuxuu galay wuxuu dil ku mudanaya laba goor buu ilan cumar codsaday sida riwaayaadka marka la ururiyo ku sugan inuu dilo marka horena liridda buu u dil rabay markan dambena lilxad saasay leeyihiin marka riwaayaadka xadiidka la ururiyo culimmadu xataa tajasuska walow jamaahiirtu ay qabaan masalada in tafsiil la geliyo imaam maalig iyo keyrkiina ay qabaan inay mas'aladu ay u noqonayso xaakimka iyo mas-uulka muslimiinta hadduu dilayo hadduu daynayo intaba haddana waa nooc ka mida muwaalaadka gaalada la weli siinayo wilaayadan la siinayo nooc ka mida allana subxaana wa tacala waa ka qur-aanku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum wliyaa war cadowgii iyo cagowgii iyo cadowgiinna weli ha ka dhiganina cadowga muminiinta iyo cadowga ilah waa isku mid wixii ilaahay cadow u ah muminiintana waa cadowgood soo maha wixii muminiinta cadowgoodana waa ilahay cadowgiisa malakul jibriil marka yahuudi la colowday ilahay muxuu yidhi man kana caduwan lilahi وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين صومدين جبريل هداد لعلودين عل إلهي باتين بالي هداد مؤمنين تلعلودان عل إلهي باتين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة شعيد إذن كوسيني أو توري وقد كفروا بما جاءكم من الحق iyagoo ku kufriya xaqa idin yimid kitaabkiina iyo diintiina la dagaalamaya waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a dawaaiftan hadda gaalada la socota ee gaalada garab taagan ee dadka ahlu diinka iyo culimmada iyo iyo dadka akhyaartaaba la dagaalamaya keliya ma aha ujeeddadoodu u fiirsada keliya ujeeddadoodu ma aha dad intay muslimiin mustaqiimiin oo toosan yihiin haddana gaalo uun soo kaashaday ma aha laakiin dadkan aad arkaysaan waa dadkii lagu kari waayo war diinta ilaahay xugum ka dhigta waxay ka dagaalamiba waa diin ilahay inay xugum noqoto soo saas ma wax laga dagaalami ee intaasi loo ordayaba kitaab ilaahay yuusan dhulka ka talinin ha sunno nebi maxamed iyayna ummadda u talinin dastuurkii reer galbeedka iyo faransiiska iyo muxuu ahaayey maraykanka iyo ingiriiska ha lagu xukumo dimuqraadiya iyo almaaniyaha ka taliso diin ilahay ma arki karno war maxaa shareecada ku diidantihin ilaahay diintiisa maxaa idinku diray ma rabaan war xataa haddayna gaalo soo raacin oyna gaalo garab siinin oynan muslim xabad ku ridin oyna dhiig islaam daadinin keliya inay diin ilaahay in laysku xukumo diidan yihiin intaasaa gaalnimo ugu filan xataa haddaynan xaraka dhaqaajinin laakiin meeshiisa uu ku qabo diin ilahay layskuma xukumi karo oo kitaab ilaahay ma talin karo oo sunno nebi ma talin karto oo waa wax laga tegayoo adduunku wax kalo meel kaluu maanta marayaa xidigaha iyo dayaxa la degaya adiguna waxaad leedahay kun iyo afar boqol iyo sano ka hor diin soo degtay iyo mabda laga tegay qaadaad leedahay meeshaasuu gaal ku yahay ee intaasuu kaafir ku yahay murtad ah hadduu ku darsaday waxyaalahan kale oo dhanna haddana maca dalika weli waxaa la taagaya waa muslim macduur ah waa muslim macduur ah war yaa gaaloobi markaas ya waa su-aale yaa gaaloobi diin ilaahay ma ogola xukumkeedii ma ogola kitaabkii ma ogola wuu ka dagaalami naf iyo xoolo isugu geyn gaaluu usoo kaxaystay garab buu u helay waxba ma reebanin haddana weli waxa lagu waa muslim macduur ah waa muslim macduur ah yaa gaaloobi waa su-aal caqiidat lmurji'a nimankii murji'a la dhihi jira caqiidadooda wey murjia agtooda wax ka gaaloobaba uusan jirinba xataa hadduu wax kasta qasto waa muslim bay kuleeyihin caqaa'id almurjia baa dadka u dhuuntay oo u qarsoomay qur-aanka iyo sunnada iyo hadyigii salafka ridwaanullahi calayhim marka loo noqdo masaladu masale waadixa wa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah markay tataarku kusoo duuleen caalamulislaami majmuucfataawaga iyo keyrkii siduu kaga hadlayo tataarku waa nimankii maquuliyiinta la dhihi jiray ee beriga fog ka soo duulay caalamulislaami o dhan bay qabsadeen ilaa waxay soo gaadheen meesha la yidhahdo baqdaad oo caasimaddii markaa muslimiinta ahay way qabsadeen iyadiina waxaa soo hadhay shaam iyo masar iyo xaramaynka iyo labadaa meelood baa lagala dagaalamay markii lala dagaalamayay tataarka tataarku waxay ka koobnaayeen nimankii xagga ka yimid oo gaalo ah kuwa raafida ah oo shiico ah oo ku biiray shiicadan hadda la yidhaahdo eraaniyiinta soomaalka eraaniyiinta tataarka waagaa way la socdeen haddana maraykanka waxaa keenay ciraaq waa iyagii soo maogey a taariikhda shiicada marka dib loo raaco iyagii iyo gaaladu weligood buu isku lamaanyay ibnulcalqam nin la odhan jiray baa baqdaad markii soo gelaya tataarku oo khaliifka muslimiintana la taliya u ahaa qoladan gaaladana hoosta kala jiray tataarkana hoosta kala jiray baa soo geliya baqdaad tataar soo geliya shiicigu ahaa shiicadaasaa ku biirtay oo garab socday tataarka kuwa muslimiin ahaa ma cabsi baa u geysay ma baqdin baa u geysay ma ninkan xooga badan bay iska raaceen kuwa muslimiin ahayoo tukan jirayna iyaguna safkay ku biireen saddexdaa qaybood baa soo wada galay dagaalka sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi saddexdooduba waa murtadiin buuri kuwa horta gaalo asliyiin ahayna waa tataarkii raafidaduna markii horeba diin ma haysanin kuwan tukan jiray ee safka soo galayna ayagana diin ma laho way ridoobeen isku si ha loola dagaalamo buuri isku si ha loola dagaalamo bal culimmadii muslimiinta waagaa noolay taariikhdaasi markay dhacday waxay isku waafaqeen dadka tataarka soo raacay inay xukunka tataarku kale leeyihiin halayska celiyaa layidhi xukumkoodoo kale les heer wuxuu gaadhsiinayaa sheikhul islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu leeyahay intaa wax ka yar nimankii sekada intay ta'wiilka qaateen sekada diiday wakhtigii abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa a'immada salafku waxay ku itlaaqeen inay murtadiin ahaayeen nin saka diiday oo waxoogaa duruuf ta'wiil intuu ku dhacay oo wax ismoodsiiyey saka diiday baa waxaa la yidhi waa murtad kadibna waa lagu duulay waa lala dagaalamay war nin sake iska dhaafay qur-aankii oo dhan baan ogoleen ka warraba ya sunno nebi aan ogolayn sharci ilaahay aan ogolayn ahludiinkii aan ogolayn markuu arko nin wadaadaba naftu inay ka dhacaysa aad moodayso malaggii dili lahaa buu mooday markuu arko nin wadaada kaasaa waxaa la leeyahay waa muslim macduur ah bal walilasaf fataawida qaarkoodoo aad iyo aad wax looga yaqiiqisadaa waxay leedahay xataa lama dili karo xataa waa gaal iskaba dhaafe xataa lama dili karo lama taaban karo ajaaib ajaaib idaa wusida almru ilaa hayri ahlihi fantadir saaca markay muslimiinta qoladaasoo kale u noqdaan culimo u fatwoota oo diintii ka warranta oo diin loogu noqdo arrin fasaaday warku marka walaalayaal waa cad yahay mudaaharatu lmushrikiina cala almuslimiin waa mas'alatu ridda asalkeedu waa saas asalkeedu iyo taqriirkeedu waa sida nusuustuna saasay ku tusaysaa waxaan kaga baxaya anigoo warka ku dheeraaday walaalaheenna muslimiinta meel alla meeshay joogaan meel alla meeshay joogaanba waa inaan jeclaanno waa inaan ayaga la jirno waa inaan ayaga u dabacsanaano muxamedun rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaءu calى اlkufaar ruxamaau baynahum adilaة calى اlmuؤminiin acizaة calى اlkaafiriin wixii ruuxa muslimkaee walaalka ah ka murgiya adigana waa inaad la murugto wuxuu ku farxana waa inaad ku farxdo almuminu min ahli اliiman bimanzilati alra'si min aljasad buu nabi ur sal lay sl xadidii sahl ibnu sacd fi musnadi axmed bisanadin xasan mu'minka dadka ahluliimaanka wuxuu u yahay sida madaxu uu jidhka intiisa kale u yahoo kale meesha uu madaxu jidhka intiisa kale u joogo buu mu'minku mu'miniinta kale u joogaa wuxuu nabigu sal lay wasalam wuxuu mu'minku la xanuunsanayaa mu'minka kale walaalkiisa xanuunka hayaa sida madaxa iyo jidhkuba isugu xanuunsadaan markii midkood dhibaata gaadho xadiidkana asalkiisa fi saxiixayn waa ku yaala mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka mathali jasad lwaxid xadiidkaad garanaysaa mu'minintaad marka la jirta macnaheeduna waxa weeye ha noqonin mu'miniintu markay tabar daran yihiin midka ka carara markay xoog badan yihiinna ku soo carara muslimiinta markii laga reeyana ee laga xoog batana ayaga la jirankooda noqo oo waa xaalad lays imtixaanayee sabir muslimiinta markii ay xoog iyo awood leeyihiinna la jir saasaa la doonaya yaynan inaqaadin wax la yidhaahdo qaraabanimo reernimo yaynan inaqaadin meel ina geyn mayse waa reerkaygii oo wuu ila dhashay oo waan wada dhalanay oo isku qabiil baan nahay taas yayna ina qaadin meel ina geyn mayso xisbiyadu yaynana qaadin kooxaysiga sheekh iska dhaf iska fadhiis, iska fadhiis adeer. iska fadhiis. sawirkiina idinku hagaajista ama dadkaad ciqaabaysaa qoraxdaa ku dila dadka xisbiyada iyo kooxaysiga yaynayna qaadin oo kooxdaada inaad ku gowracnaato xaq iyo baatil waxay wadatana aad ku garab siiso yaynayna qaadin yayna ina qaadin iqliimiyada iyo wadaniyadu innagaa isku waddan ah isla soomaali baynu nahay wixii inaga gedisanna isma lihin carabku waa carab soomaaliguna waa soomaali israa'iiliguna waa israa'iili iyaguna waa isku waddan annaguna isku waddan waddan baa inaga dhexeeya waddan baan walaalo ku nahay war ma jiro waxaas ma jiro dhulkaa ilaahay ad arkaysaan waa un laba qaybood qayb gaal ka taliyo oo daara kufrin wa ilxaad ah iyo qayb diin ka taliso iimaan ka taliyo daaru iimaanin wa tawxiid ah ruuxa mu'minkaana meel uu joogaba daaru tawxiid wal- waliimaan qayb buu ku leeyahay wax la yidhaahda ma jiro waddankan soomaali madmadow baa iskale caddiinna ma soo geli karo ma jiro waxaas Ah. waa irsi laga dhaxlay cilmaaniyiinta iyo diinlaawayaasha laga dhaxlo gaala keentay wa muslim daa'ica oo caalim ah oo diin badan oo weli ilaahay ah oo carbeed hadduu maanta soomaaliya yimaado soomaalidu waxay leedahay waa ajnabi soomaaligii hadduu carab tago oo sacuudiga tago waxaa la leeyahay waa soomaali qabta soo ma war waxaasi wax jira maaha waxaasi wax jira maaha dhulka ilaahay waxaad ku leedahay iimaankaaga iyo tawxiidkaad ku leedahay ina alarda lilahi yurisuha man yashaau min cibaadihi walcaaqibatu lilmuttaqiin dhulka ilahay baa iska leh dadka mu'miniintaabuna ilahay dhaxal u siiyey subxaana wa tacaala wax la yidhahdo wadaniyo iyo iqliimiyo iyo mabda'u lwalaa walbaraa in lagu saleeyo halkaa lagu saleeyo oo intii isku waddanaa isjecel ayagaa isxiga iyagaa isu hiilin intii ka waddan oon la waddan ahaynna waa inay ka jiraanoo col la noqdaan oo la dagaalamaan oo nacaan waa mabda aan islaamka waafaqsanayn alwaطaniya aliqlimiya alqawmiya sidoo kale waa inayna ina qaadin masale la yidhahdo almaslaxiya almaslaxiya maslaxada waxa annafciya maalinba ninkaad nafci ku qabto ood maslaxiya waxoogaa dana ku haysato unbaad la jirtaa ha maalinka waxoogaa ninkaad shaxaad ku haysato ee waxoogaa aad nafci yar ku haysato kaasaad maalinkaa garab u tahay kaad ka weydana waad la dagaalamaya ha kaad ka weydo waad la dagaalamaya kii kursi kuu ogol ahlan wasahlan ahlullaahi way kaasi Ha, waad soo dhaweyn kii kursi kuu diidana gaal gaalnalayo in lala dagaalamo ay tahay baad ka dhigi Ha, war ma aha ma aha mana- masaalixda iyo manaaficda iyo kuraasta iyo dhaqaalaha iyo danahaaga inaad ku salayso nacaybkaaga iyo jacaylkaaga maaha nacaybka iyo jacaylka waxaa lagu salaynaa iimaan kufri iyo intii wadatana nacayb bay leeyihin iimaan iyo intii wadatana jacayl bay leeyihin xataa muuminku hadduu ku dulmiyo hadduu xataa ku dulmiyo oo ku dilo oo xoolahaaga qaato oo dhib kuu geysto waxaad nici uun keliya dhibkuu kuu geystay inuu ku dhibay ubaad nici laakiin boqol kiiba boqol wada nici maysa gaalku hadduu xoola kaa dharji kuna sasabo dhulkiisa ku dejiyo baasboorkana ku siiyo xorna kaa dhigo jaamacadna ku geeyo ilaa brofesor aad ka noqoto wax walba kuu dhammaystiro inuu gaal yahay ood necbaato ka suuli maayo ya inuu gaal yahay oo qalbiga aan jacayl aadan u gelinin ka zuuli maayo nafta bini aadamku waa saxo kolba meeshii u dabacsan bay iyadu la jirtaa sax waay wax jiro waay kolba meeshii u dabacsan iyo ciddii u ixsaan fashay kolba raacdaa laakiin mas'alada qalbiga iyo jacaylkeeda waa inuu ilaahay yeesho subxana wa tacaala kadibna waa inay dadka ahlul iimaankii yeeshaan amaa gaalka iyo mabdi'iisu waa inuu yeesho nacayb yeesho waa dhici kartaa inay calaaqa idin dhex marto kaafirka calaaqadaasoo ku salaysan qaraabtinimo calaaqadaasoo ku salaysan maalan masaalix tijaariya ganacsi calaaqadaasoo ku salaysan xataa ixsaan inaad u sabafasho xataa ma diidayso laa yanhaakum khaasatan gaalada aan markaa dagaal kugu haynin laa yanhaakum allah can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ilaahay idinma diiday inuu kana rebayo kuwa aan guryihiinnana idinka saarin idinlalana dagaalamaynin ee gaalada ka mid ah inaad u ixsaanfashaan oo aad cadaalad u samaysaan alla idinma diidayo maxaase laydin diidaya inamaa yanhaakum allah can aladiina qaataluukum fi اddiin waahrajuukum min diyaarikum an tabaruuhum maxay an tawallawhum soo mahay an tawallawhum saasay marka arrintu kala tahay calaaqada idin dhex mari karta waxay waa calaaqa adduunyo waa xidhiirka adduunyo waa samafal waa ixsaan laakiin waxa weeye calaaqa jacayl mabda'i ah iyo afkaartiisa inaad ku qancdo iyo akhlaaqda iyo suluugiisa maya taasi waxa weye waa halis taasi gaalnimay markaas keeni karaysa macna kelimadu waa ku dheeraaday هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم kuwa muslimiin ahaa ma cabsi baa u geysay ma baqdin baa u geysay ma ninkan xooga badan ba iska raaceen kuwa muslimiin ahayoo tukan jireen iyaguna safkay ku biireen saddexdaa qaybood baa soo wada galay dagaalka sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu yidhi saddexdooduba waa murtadiin buuri kuwa horta gaalo asliyiin ahayna waa tataarki raafidaduna markii horeba diin ma haysanin kuwan tukan jirayee safka soo galayna ayagana diin ma laho way ridoobeen isku si ha loola dagaalamo buuri isku si ha loola dagaalamo bal culimmadii muslimiinta waagaa noolay taariikhdaasi markay dhacday waxay isku waafaqeen dadka tataarka soo raacay inay xukunka tataarku kale leeyihiin halista celiyaa leeyihi xukumkoodoo kale halis heer wuxuu gaadhsiinayaa sheekhu islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu leeyahay intaa wax ka yar nimankii sekada intay ta'wiilka qaateen sekada diiday wakhtiga abubakr sidiiq radi allahu canhu ayaa a'immada salafku waxay ku itlaaqeen inay murtadiin ahaayeen nin seka diidayoo waxoogaa duruuf ta'wiil intuu ku dhacay oo wax ismoodsiiyey seka diiday baa waxaa la yidhi waa murtad kadibna waa lagu duulay waa lala dagaalamay war nin seke iska dhaafay qur-aankii oo dhan baan ogoleen ka warrama ya sunno nebi aan ogolayn sharci ilaahay aan ogolayn ahludiinkii aan ogolayn markuu arko nin wadaadaba naftu inay ka dhacaysa aad moodayso malagii dili lahaa buu mooday markuu arko nin wadaada kaasaa waxaa la leeyahay waa muslim macduur ah bal walilasaf fataawida qaarkoodoo aad iyo aad wax looga yaqiiqisadaa waxay leedahay xataa lama dili karo xataa waa gaal iskaba dhaafe xataa lama dili karo lama taaban karo ajaaib ajaaib idaa wusida almru ilaa hayri ahlihi fantadir saaca markay muslimiinta qoladaasoo kale u noqdaan culimo u fatwoota oo diintii ka warranta oo diin loogu noqdo arrin fasaaday warku marka walaalayaal waa cad yahay mudaaharatu lmushrikiina cala lmuslimiin waa mas'alatu ridda asalkeedu waa saas asalkeedu iyo taqriirkeedu waa sida nusuustuna saasay ku tusaysaa waxaan kaga baxaya anigoo warka ku dheeraaday walaalaheenna muslimiinta meel alla meeshay joogaan meel alla meeshay joogaanba waa inaan jeclaanno waa inaan ayaga la jirno waa inaan iyaga u dabacsanaano muxamadun rasuulu اllah wاladiina macahu ashidaau cala اlkufaar ruxamaau baynahum adilat cala اlmu'miniin acizat cala اlkaafiriin wixii ruuxa muslimkee walaalkaa ah ka murgiya adigana waa inaad la murugto wuxuu ku farxana waa inaad ku farxdo almu'minu min ahli اliimaan bimanzilati اlra'si min aljasad buu nabi ur sl lay sl xadiidi sahal ibnu sacd fi musnadi axmed bisanadin xasan mu'minka dadka ahluliimaanka wuxuu u yahay sida madaxu uu jidhka intiisa kale u yaho kale meesha uu madaxu jidhka intiisa kale u joogo buu mu'minku mu'miniinta kale u joogaa wuxuu nabigu sal lay waslam wuxuu mu'minku la xanuunsanayaa mu'minka kale walaalkiisa xanuunka hayaa sida madaxa iyo jidhkuba isugu xanuunsadaan markii midkood dhibaata gaadho xadiidkana asalkiisa fi saxiixayn waa ku yaala mahalu lmu'miniina fi tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim ka maali jasad lwaxid xadiidkaad garanaysaa muminiintaad markala jirta macnaheeduna waxa weeye ha noqonin mu'miniintu markay tabar daran yihiin midka ka carara markay xoog badan yihiinna ku soo carara muslimiinta markii laga reeyana ee laga xoog batana ayaga la jirankooda noqo oo waa xaalad lays imtixaanayee sabir muslimiinta markii ay xoog iyo awood leeyihiinna la jir saasaa la doonaya yaynan inaqaadin wax la yidhaahdo qaraabanimo reernimo yaynan inaqaadin meel ina geyn maysay waa reerkaygii oo wuu ila dhashay oo waan wada dhalanay oo isku qabiil baan nahay taas yayna ina qaadin meel ina geyn mayso xisbiyadu yayna ina qaadin kooxaysiga sheekh iska dhaf iska dhaf iska fadhi sawir iska fadhi sawirkiina idinku hagaajista ama dadkaad ciqaabaysaa qoraxdaa ku dilan dadka xisbiyada iyo kooxaysiga yaynayna qaadin oo kooxdaada inaad ku gowracnaato xaq iyo baatil waxay wadatana aad ku garab siiso yaynayna qaadin yayna ina qaadin iqliimiyada iyo wadaniyadu innagaa isku waddan ah isla soomaali baynu nahay wixii inaga gedisanna isma lihin carabku waa carab soomaaliguna waa soomaali israa'iiliguna waa israa'iili iyaguna waa isku waddan annagana isku waddan waddan baa inaga dhexeeya waddan baan walaalo ku nahay war ma jiro waxaas ma jiro dhulkaa ilaahay ad arkaysaan waa un laba qaybood qayb gaal ka taliyo oo daara kufrin wa ilxaad ah iyo qayb diin ka taliso iimaan ka taliyo daaru iimaanin wa tawxiid ah ruuxa mu'minkaana meel uu joogaba daaru tawxiid waliimaan qayb buu ku leeyahay wax la yidhahda ma jiro waddankan soomaali madmadow baa iskale caddiinna ma soo geli karo ma jiro waxaas waa irsi laga dhaxlay cilmaaniyiinta iyo diinlaawayaasha laga dhaxloo gaala keentay wa muslim daa'ica oo caalim ah oo diin badan oo weli ilaahay ah oo carbeed hadduu maanta soomaaliya yimaado soomaalidu waxay leedahay waa ajnabi soomaaligii hadduu carab tago sacuudiga tago waxaa la leeyahay waa soomaali qabta soo ma war waxaasi wax jira maaha waxaasi wax jira maaha dhulkaa ilaahay waxaad ku leedahay iimaankaaga iyo tawxiidkaad ku leedahay ina alarda lilahi yuriuha man yashaau min cibaadihi walcaaqibatu lilmuttaqiin dhulka ilahay baa iska leh dadka mu'miniintaabuna ilahay dhaxal u siiya subxana wa tacaala wax la yidhahdo wadaniyo iyo iqliimiyo iyo mabda'u lwalaa walbaraa in lagu saleeyo halkaa lagu saleeyo oo intii isku waddanaa isjecel ayagaa isxiga iyagaa isu hiilin intii ka waddan ohoon la waddan ahayna waa inay ka jiraanoo col la noqdaan oo la dagaalamaan oo nacaan waa mabda aan islaamka waafaqsanayn alwaaniya aliqliimiya alqawmiya sidoo kale waa inayna ina qaadin masale la yidhahdo almaslaxiya almaslaxiya maslaxada waxa annafciya maalinba ninkaad nafci ku qabto ood maslaxiya waxoogaa dana ku haysato unbaad la jirtaa a maalinka waxoogaa ninkaad shaxaad ku haysato ee waxoogaa aad nafci yar ku haysato kaasaad maalinkaa garab u tahay kaad ka weydana waad la dagaalamaya a kaad ka weydo waad la dagaalamaya kii kursi kuu ogol ahlan wasahlan ahlullaahi way kaasi waad soo dhaweyn kii kursi kuu diidana gaal gaalnala in lala dagaalamo ay tahay baad ka dhigi war ma aha ma aha masaalixda iyo manaaficda iyo kuraasta iyo dhaqaalaha iyo danahaaga inaad ku salayso nacaybkaaga iyo jacaylkaaga maaha nacaybka iyo jacaylka waxaa lagu salaynaa iimaan kufri iyo intii wadatana nacayb bay leeyihin iimaan iyo intii wadatana jacayl bay leeyihin xataa muuminku hadduu ku dulmiyo hadduu xataa ku dulmiyo oo ku dilo oo xoolahaaga qaato oo dhib kuu geysto waxaad nici uun keliya dhibkuu kuu geystay inuu ku dhibay baad nici laakiin boqol kiiba boqol wada nici maysa gaalku hadduu xoola kaa dharjiyo kuna sasabo dhulkiisa ku dejiyo basaboorkana ku siiyo xorna kaa dhigo jaamacadna ku geeyo ilaa brofesor aad ka noqoto wax walba kuu dhammaystiro inuu gaal yahay ood necbaato ka suuli maayo ya inuu gaal yahay oo qalbiga aan jacayl aadan u gelinin ka zuuli maayo nafta bini aadamku waa saxo kolba meeshii u dabacsan bay iyadu la jirtaa sax waay wax jiro waay kolba meeshii u dabacsan iyo ciddii u ixsaanfashay kolba raacdaa laakiin mas'alada qalbiga iyo jacaylkeeda waa inuu ilaahay yeesho subxana wa tacaala kadibna waa inay dadka ahluliimaankii yeeshaan amaa gaalka iyo mabdi'iisu waa inuu yeesho nacayb yeesho waa dhici kartaa inay calaaqa idin dhex marto kaafirka calaaqadaasoo ku salaysan qaraabtinimo calaaqadaasoo ku salaysan maalan masaalix tijaariya ganacsi calaaqadaasoo ku salaysan xataa ixsaan inaad u sabafasho xataa ma diidayso laa yanhaakum khaasatan gaalada aan markaa dagaal kugu haynin laa yanhaakum allah can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsituu ilayhim ilaahay idinma diiday inuu kana reebayo kuwa aan guryihiinnana idinka saarin idinlalana dagaalamaynin ee gaalada ka mid a inaad u ixsaanfashaan oo aad cadaalad u samaysaan alla idinma diidayo maxaase laydiin diidaya innamaa yanhaakum allah can aladiina qaataluukum fi ddiin waakhrajuukum min diyaarikum an tabaruuhum maxay an tawallawhum soo mahay an tawallawhum saasay marka arrintu kala tahay calaaqada idin dhex mari karta waxay waa calaaqa adduunyo waa xidhiirkaa adduunyo waa samafal waa ixsaan laakiin waxa weeye calaaqa jacayl mabda'i ah iyo afkaartiisa inaad ku qanacdo iyo akhlaaqda iyo suluuggiisa maya taasi waxa weye waa halis taasi gaalnimay markaas keeni karaysa macna kelimadu waa ku dheeraaday هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمدة وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمود وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه أغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا إليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا اغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله أن يجعل بينكم وبين الذين عيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم فينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم أولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر ألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبت فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف ولا يعينك في معروف فبايعهن واستغفرن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور ammaanallay u sugnaatay ilaahay baa amar weyn leh iyo awoodda sarraysa addoonkii birhaana ka arta hadduuyan towbad asiibin udgoona waa nebigeenna ilaahaygiinna abuurtaa iimaanka noogu nimceeyey ajalna wou dhimanayo ilaahay baan ku naqaane ameerikana arkaysa iimaanka looga fogaado dadow ha layska ogaado dadow ha la yska ogaado aakhiru zaman weeye ilaahay aayadihiisiyo axaadiisa rasuulka dad yahow yaan la ilaawin afghanistan dembigooda amerikanku ku haysto ikhyaartu waa og yihiine ujeeddadii ka dambaysay in dalla-aan ka iftiinsho tawxiidkii bay aqbaleen ilaahay bay waxideen rasuulkii bay adeeceen rasuulkii bay abdeeceen asnaamtii bay burbursheen islaamkii bay ku dhaqmeen iimaankii bay kamileen ixsaankii bay ku dareen dumarkii bay astureen dumarkii bay astureen uburkii bay firdhiyeen asalkii bay ku dhaqmeen intaa markii la ogaaday intaa markii la ogaadaa yuhuudda ooyin bilowday amerika qalab qaaday adduunkii baa wada qayliyey af labadii la dhawaanqay afar iyo shaw lagu dhanshay abriyada la xasuuqay abriyada la xasuuqay dicaayad baa la afkuufay alqaacida ka dambaysa waa asal raaci ogaada waa argagixiyo waa asal raaci ogaada waa reer usama bilaadin afkii hirays qaban waayo waa laysku aburi waay waa laysku aburi waayay kibir ilaahow abaale idna umaad ogolaatide away cadaabadna haagii kufaarta aad u yabooday amerikan ya yuhuudda ilaahow maad ku asiibtid waan ku warwaaxi lahayne amerikan kibirkii u afghanistan ku hujuumay ilaahay baa kala tuuray ujeeddadiisi ma gaarin dagaalkii uu ololeeyey waxba kamuu istafiidin dicaayad buu ku afuufay irhaabi buu ku tilmaamay iyo argagixiyooyin wax walba wuu ku ataagay dagaal xun buu ku ekeeyey adduunkii buu ku jaheeyey diyaaraduu ku asqeeyey atomikuu ku cabsiiyey dhaqaaluhu ka afduubay dhaqaaluhu ka afduubay imaanku waa wax cajiib leh afghanistan madaxdoodii ishoodii waa libqi weydo inaba sooma rujuucin inaba sooma rujuucin sidii asxaabtii rasuulku muhaajiriin iyo ansaaro iimaanka loogu nimceeyo jannadu ay u udgaysay jannadu ay u udgaysay alla waxay ka sugaan in shaa allahu tacaalaa waa ixda alxusnayayni ima shahaado wa ima nasr ameerika ilmahaagu si ay ammaan u helaan adna kuweyna ka aal afghanistan ha maquunin usaama been ha ka sheegin islaam colaad iska jooji ha nooga eexan yuhuudda huna tanayshinka beenta markii loo agsakoodo vito ha noo isticmaalin intaa haddaadan ka alin inshaa allahu tacaalaa awood halkayna dhigtaaba adna ammaan heli maysid golihiinna ammaanka iyo xuquuqul insaanka afkuun baad ka dhahdiinoo ummadaad ku sirtiinoo aqligaad ka xadiine ameerika degsato israa'iil ku difaacda israa'iil ku difaacda ilaahaygiina abuurtan asmaadiisa ku dhaartay irhaabiyiinta adduunka ameerika u horaysa oo argaagixisa oo argaagixisaho ilmiya naaga la laayiyo abriya layska xasuuqo israa'iil ku gargaarta israa'iil ku gargaarta taasi ma wayna ahayn dadka reer nebi aadan oo ilaahay abuurtay qaarna waa urgunkii qaarna waa asalkii ameerikan iyo yuhuud ul haddii lagu tuuro atoomikan ridayayo adduunkaa rogmanaaya inta madowya islaamkana iyagu iyagu waa urgunkiyo asal baanay ahayno asal baanay ahayne iib haddii lagu waayo aryan sharona xasuuqo aqbali mayna wallaahi ajiibi mayna billaahi asmici mayna tallaahi ee amerikanka u sheega haddii leja ukwaale iyo xuquuqul insaanka ameerikanku yaqaano gola ammaan fulinayo usaamo waa tuhunteeno umuurtu kuma caddaane yuhuudka aryan sharoono isirtifaynta yaqaano adeegsanaya xasuuqa maxaa loo arki waayo looga aamusayayo afka looga daboosh afka looga dabooshay ilmaha reer falastiino afartan iyo sideed ilaa maanta la joogo qaxootigaa ku abaado abbayaashii dhaleen iyo ummuhaadkii la laayo sabra iyo shatiila iyo diira yaasiin maxaa loo arki waayo afka looga daboosho looga aamusayay looga aamusayay ilaahaygeenna abuurtoon addoommadiisa ahaynow ashtakan wadanaaye ilaahowna aji haddii usaama bilaadin gaaladu ay ka adkaato afghanistan lama qunsho ameerikan ku qabtaan idariyaa u indhaaho idariyaa u indhaah idariyaa u indhaahe ashaamudkeenna haraaya islaamka daafici mayne ujeedadooda qaloocan ameerikan iyo yuhuudda ilaahow ha u ogolaanin ilaahina abuurtoon addoommadiisa ahaynow ameerikan iyo yuhuudda hadday sidaa u ahaato ameerika noqonaysa ilaah baadilahoo yar ilaah baadilahoo yare ujeedadooda qaloocan ilaahow how ogolaanin ilaahow how ogolaanin allow how ogolaanin tawxiidka ahalbeeliyo amxaarada madmadow iyo israa'iisha qurmoonba ujeedadooda helaye ameerikan iyo yuhuudda ujeedadooda qaloocan allow how ogolaanin ilaahow how ogolaanin allow islaamka u hiliyo itifaaqiyo siiyo allow inaan jisyo qaadno armiga aan ka dhignaana ilaahow noo ogolawo amiiru lmu'miniin iyo awood xoog la nasi ilaahayow islaamka itifaqiya siiyo umuurahooda hagaajiyo ilaahaygiina abuurtoon addoommadiisa ahaynow markaan jihaadkii ilownay uskag layska dhaqaayiyo quburka daadku afuufiyo urgun baanu ekaanayo ameerikan iyo yuhuud ingiriis iyo ruush iyo amxaarada madmadow intaba waa ka baqna asmaa'ulxusnahagaan ilaahow kugu duugnay mar inaan ka adkaaniyo guusha noo ogolowo amerikan iyo yuhuudda asfala saafilka yeel allow inaan jisya qaadno ka aruurina armiga ilaahow noo ogolo ilaahow noo ogolowo ilaahow noo ogolowo allow ilaahow noo ogolo islaam sheegatadiday intay meel ku aruurtay arjigay qorayaanoo afghanistaan ku abbaaran afxumadooda dhegayso waa inkaaran yihiin afghanistaan edab yeelo amerikan ka dambeeya adduunkii baad ka godeen irhaabi baad noqoteen iyo argaagixiyooyin ummadayaan la halaajin amerikaankuma amerikaankuma aadno uburka maad qabsatiin asal maxaad ka rabti azal maxaad ka rabt azal maxaad ka rabtiin abaar xun baan ku jirnaaye ilmaha ayaan la baktinin afxumadooda dhegayso waa inkaaran yihiin afghanistaanna dhegayso imaanku waa wax cajiib lehe erayaday ku jawaabtay amerikan iyo yuhuud ingiriis iyo ruush awoodday sheeganayaan ilaahay baa ka sarreeyoon umuurteenna u dhiibnay alle waxaan ka sugnaanaa insha allahu tacaalaa waa ixdal xusnayayni islaam sheegatadiyay idina waydin ogaanaye assalaamu calaykum assalaamu calaykum waxaan ku soo afjaro gabaydii aan ku ekeeyey haddiiba diinta islaamka amerikan iyo yuhuudiyo amxaara noo saxayaanoo afhayeen ka noqdeenoo iyagu yeerinayaan iyagu yeerinayaanoo intaanu waa asal raaco intaanu waa asal raaco irhaabi baa la yidhaaho waa argaagixiyooyin ujeeddadooda qarsoonna waa inay diinta islaamka adduunkao dhan gashaan oo sidaasaan ku ogaanay kuwaani waa ahlu khayrkii kuwaani waa ahlu khayrkii ahlu dariiqadii weeyo birtoodu nooma afaysna amaanna waan ka helnayo waa islaamka wanaagsan arrinkaa bal u fiirso sow afartii dibi maaho bahalku u aqliyayso ayaanba u mid cunayay idaa haddaan ogolanon amerikanka ka yeelo islaamkii bay naga saari haddii aan uhnidhaahana qof walba waa ajashiiso ilaahay baan ku naqaane sidaa ma waanan ogay sidaa ma waanan ogayn imaanka ma la adgayso adduunya waa imtixaane asmaa'ulxusna haagaan ilaahow kugu tuugnay ducadeenna ajiibo malaa'igta udgoonna aamin ayna tiraaho aqbal ijaaba ka yeel inta acdaa lislaama inta acdaa lislaamo amerikan iyo yuhuudiyo amxaara ay u horayso waa inkaarahayaaye aamiinta igu adkeeya afar dhaloo isag taalla oo baazuuka asiibay minana ay kor la aadayo in ilahoodii la waayay amerikan iyo yuhuudda ilaahay ha ka yeelo insha allahu tacaala ubaxgeeda ka daato angagoo xashxashoobo ay dabayli asiibto iniinihiisi la waayay sidii waxaan la ijaadin oon ilaahayba abuurin amerikan iyo yuhuud iyo ingiriis iyo ruush ilaahay ha ka yeelo arigeel ku biqleeyo eedna tireena kor qaado iniinihiisi la waayay ilaahay ha ka yeelo amerikan iyo yuhuud aqal makuuti ahaayo uu batrool afka joogo holiciina asiibo iniinihiisi la waayay sidii waxaan la abuurin ilaahay ha ka yeelo amerikan iyo yuhuud iyo ingiriis iyo ruushiya intii wadeeg irbad aan dun lahayno maalintii afaraad ilma ay lumiyeeno araggeedii la waayiyo ayaxbiyood la sumeeyey amerikan iyo yuhuud ilaahay ha ka yeelo aboorta naar ku aruuray holiciina asiibo sidii waxaan la ijaadin ininihiisi la waayay ilaahay ha ka yeela amerikan iyo yuhuud indha abeesa qaniintay aashitana uga dambayso araggoodii dhammaaday ilaahay ha ka yeela amerikan iyo yuhuud iyo ingiriis iyo ruushiya intii wadeeg ilaahay ha ka yeelo ilaahay ha ka yeelo ilaahay ha ka yeelo ukuma laami ku daatiyo ashuun maroodii ku seexday ukuma laami ku daatiyaashuun maroodii ku seexday amerikan iyo yuhuud ilaahay ha ka yeelo abeel badweynku aruurtay iyo uburbaxaad lagu aasay ilaahay ha ka yeela amerikan iyo yuhuud ilaahay idankiisa insha allahu tacaala allow kufaarta aruurtay islaamku uu ka adkaado amerikan iyo yuhuud asfala saafil ka yeelo ujeeddadooda qalloocan ilaahow haw ogolaanin allow khilaaf ku abuuro iyagu ay isdilaan allow shidaalka ka oomi eelashunay angegaan allow arsaaqda ku dhuuji imkaaniyaadna ha siinin allow atoomikadoodu iyaga aafa ku reebto ilaahayow ilaahayow ay dhisyakaan kar umaradooda ku hoojiyo ina buush ku bilowo aaryan sharoon ku labee aaryan sharoon ku labeeyo asfala saafil ka yeelo ducadeenna ajiib